asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal jimco wanaagsan gobol baad joogtaan iyo si walba aduna maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi beri aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysadaha laba subax walbo isniina ilaa jimco ayaa si toos uga maqashaan warbaahinta star waa subaxnimo jimcaha taarikhdan waxay ku beegan tahay tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka labada kun saddex iyo labaatanka anigu amsa ismaaciil ee adiin akhrin doonaa wargeysada waxaanu eegi doonaa wargeysada kala daily nation iyo weliba the standard waxyaabaha markaasi ugu xiisaha badan uguna waaweynaya subaxani ay daabacayaan wargeyska daily nation bog uu ware wargeyska waxaa halkaasi uu kusoo qaatay ama warbixinta ugu weyn uu ku qorayaa sawirka wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha fred matiangi who is fooling whom ayuu leeyahay dabcan wargeyska yaa lagu ciyaarayaa yaana markaasi ciyaartan wadaa halkayna kasoo markaasi qulantay ciyaartan ayuu leeyahay wargeysku ciyaartu maxay tahay ciyaartu ayaa waxay tahay dhegeystayaal iyadoo wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha fred matiangi oo maalinkii shalay ahayd markaasi loo ogolaaday sidoo kalena maxkamadda deg dega ugu kacay isaga oo doonaya in markaasi aan wax markaasi isagoo dembi la-aana maxkamadda amarkeeda amar la-aan maxkamadeed aan la xiri karin loo ogolaaday maxkamadan ay u ogolaatay waxa uu ku celcelinayaa sidoo kalena ku adkeysanayaa in booliska masaraakiil ka mid ah booliska dalka ay habeen hore markaasi habeen labaad xaafadiisa karen ee magaalada nairobi ay markaasi u dhaceen laakiinse dowladda iyo weliba waa saraakiisha kale ama laamaha kale ee amniga iyagu arrintaasi iska fogeeyay dhegeystayaal iyago oo sheegay inay arrintaas sii jirin laakiinse hadda waxaa leeyahay waxaa jira baaritaano markaasi socda oo la xiriira wasiirkan waxaa markaasi leeyahay waxaa jira baaritaano kala duwan oo socda kaasi oo markaasi lagu sameynayo fred matiangi laakiinse ma jirto ay leeyihiin saraakiisha kala duwan ama laamaha amniga in loo dhacay hoygiisa waa tahay waxaa dabcan la leeyahay ama wargeesku wuxuu leeyahay waxay ahaayeen markaasi wax boolisku ay ka dambeeyeen ma waxay ahayd waxa ugu yeeray stage manager markaasi ay iyagu qudhoodu soo qorsheeyeen mise maxaa tahay waxyaabaha markaasi iminka laisku haysto waxa aan ogsoonnahay in uu markaasi fred matiangi uu leeyahay waxaa anigu la ii xaqiijiyey ama la ii sheegay uu leeyahay in markaasi la xiri rabo ama markaasi la doonaya in la xira ayuu leeyahay arrintan waxaa lagu soo qorsheeyey uu leeyahay soddonkii bishii koowaad ismaamulka mombaasa ee markaasi lagu soo jaangooyey in aniga la xira ayuu leeyahay maalinkii shalay ahee duurkii waxauu sidoo kale leeyahay dabcan waxaa sidoo kale la tegay xaafadayda oo xaafadda karen ku taala waxaa sidoo kale uu leeyahay saraakiisha booliska ayaa sidoo kale halkaasi iyagoo aad u tiro badan tegay waxaa sidoo kale uu leeyahay laamaha amniga ayaa goobtaas isaga baxay keliya markii arkeen saxaafadda iyo weliba qaar ka mid ah ee qareenadayda ayuu leeyahay haddana nuurdiin xaaji oo isagu ka jawaabay arrintaasi wuxuu leeyahay waxaan fiiriyey codsiga matiangi ee maxkamadda uu gudbiyey waxaana markaasi uu igu eedeynayaa buu leeyahay in aniga iyo weliba madaxweynaha waa william rutoe aan si qarsoodi ah ugu kulannay ismaamulka mombasa waa markii uu socday shirka waa dabcan dacwad oogayaasha qaaradda africa uu socday waxaana markaasi aan uu leeyahay buu leeyahay dabcan ama uu yiri ku yiri waa codsiga uu gudbiyey in annagu aanu markaasi ka dambayno waa waxyaabaha uu matiyaangi hadda sheegayo sidoo kalena aan qorsheynay in isagu la xiro waxaa leeyahay nuurdiin ayaa leeyahay taas qudheedu ayaa dembi ah waanu iskaga doomaan doonaa sidoo kalena waanu markaasi ka sugi doonaa cadeymo inuu keenayuu leeyahay haddii uu keeninna taas qudheedu ayaa markaasi in lasoo xiro matiyangi ee ay tahay ayuu leeyahay kiduri kindiki oo ah ninka isagu bedelay matiangi oo hadda ah wasiirka arrimaha gudaha waxa uu markaasi leeyahay matiangi iyo weliba qareenadiisii sidoo kale qaar ka mid siyaasiyiinta ayaa ku eedeeyey ama eedeyn eedeymahooda waxaa ka mid ayuu leeyahay in shakhsiyaadka gurigiisa u dhacay ay yihiin boolis kaasi oo la doonayay in lagu xiro isaga wuxuu leeyahay arrintan waa been ma jiro laama markaasi ama shaksi ka tirsan laamaha amniga ama shaksi ka tirsan waa dabcan instituushanyada kale ee dowladda oo iyagu doonayay inay galaan amaba ay soo xiraan fred matiangi uu leeyahay kithure kendiki raila odinga isaguna waxa uu ku adkeysanaya uu leeyahay saraakiisha booliska ayaa markaasi iyagoo aada u tiro badan waxay tegeen xaafadda matiangi uu leeyahay waxaana sidoo kale uu markaasi sheegay raila odinga in markaasi dib loogu soo noqday waa wakhtiyadii laisxiri jiray haweenka iyo sekda dhexe laisla bixi jiray uu leeyahay iyadoo aan markaasi wax dacwad ama wax dembiya aan la isku hayin waxaa sidoo kale uu leeyahay haddii matiangi uu markaasi ahaa qof dembiile ah ama wax dembia uu galay ha loo sheego sidoo kalena maxkamadda ha la geeyo haddii maxkamadda ay markaasi amarkaasi xiritaanka ay soo ogolaato hala xira ayuu leeyahay arrimaha la xiriiray dor fred matiangi iyo weliba dhegeystayaal dowladda oo imika la leeyahay who is fooling home dabcan yaa qofka kale qof yaabay qofka indhaha loo haya qofka kale indhaha u hayeen waa kee ya yaa lagu ciyaaraya leeyahay meeshan haddii shakhsiyaadkan ay leeyihiin anaguna wax meeshaas imaana tegin guriga kuwana ay leeyihiin matiangi kooxdooduna gurigayga yaa lasoo weeraray yaa markaas lagu ciyaaraya waa sida wargeyska uu qoryo waa tahay bogga labaad waxaa markaasi uu qoraya arrimaha la xiriira cudurka h i v aidiska waxaana leeyahay warbixinadii dhowaan lasoo saaray ama aids day world aids day twenty twenty two report ayaa waxaa ku caddeed in dalkani kenya in ka badan toban sano markii ugu horeysay uu cudurka h i v aids uu kor u kacay dhegeystayaal ayaa leeyahay in ka badan laba kun oo kiis aan markaasi la diiwaangeliyey sanadk waa dabcan ka sara martay marka loo barbardhigo tirada sanadkii hore sida markaasi wargeeska uu qorayo waxaa loo yaqaano n s s f markaasi ah waa lacagaha markaasi howlgabka dhegeystayaal ayaa leeyahay waxaa lagu darayaa bishan ka bilaabatana waxaa markaasi lagaa jari doonaa adigu haddii aad tahay qof shaqaale ama dowlad u shaqeeyo ama markaasi company aad u shaqeyso uu rajisgaraysan yahay ama aad isticmaasho kaarkaasi national social security fund loo yaqaano waxaa dabcan leeyahay waa inaad isku diyaarisaa in lacago badan lagaa jaro haddii marka hore laba boqol ama saddex boqol ixsaas lagaa jari jiray hadda lacagtaasi waa ay kordhi doonta ayaa leeyahay sida wargeyska uu qorayo isla boga saddexaad waxaa halkaasi uu ku qorayaa in iyadoo shalay madaxweynaha eroteria sara feriki isas aferiki uu maalinkii shalay ahayd halkaasi isagii madaxweyne uhuru kenyatta ay khudbad qadanjeeriyeen sidoo kalena kulan ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada state house waxaa leeyahay no visas for kenya dabcan dalkani kenya haddii markaasi aad ka tegayso oo aad u jeedo eriteria wax viisa lagaama baahno sidoo kale eriteria haddii aad ka soo baxayso oo dalkani kenya aad u imaanaysid wax viisa iyadana lagaama baahno waa sida wargeyska uu qorayo waana heshiiska labada madaxweyne ee maalinkii shalayheed dabcan bogga afaraad ee wargeyska waxaa halkaasi uu ku qorayaa raila odinga arrimaha la xidhiira raila odinga kooxda zemiel omoja iyo weliba hogaamiyahooda raila odinga ayaa waxaa leeyahay waxaa markaasi ay qorsheenayaan inay bilaabaan waxaa loo yaqaano country ward rallis guud ahaan dalka inay markaasi kulamo kala duwan iyo isu soo baxyo ay ku qabtaan kuwaasi oo looga arinsanayo qiimaha nolosha weliba maciishada oo aadka u sarreeyo waxaa sidoo kale uu iminka xildhibaanada ugu baaqaya inay markaasi iska diidaan sidoo kalena aysan meelmarinin waa dabcan isbedelada lagu sameynayo qaar ka mid ah xeerarka ama qaar ka mid ah biilalka iyo weliba kuwa markaasi aan sharciga ahayn ayuu leeyahay sidoo kale oo lagu wado in aqalka dabcan qaar ka mid ah waa biilalka ama sharciyada la doonayo in dalka la keeno sida raila odinga uu sheegay usbuucyada soo socda markaasi lagu wado laakiinse wuxuu leeyahay laga bilaabo bisha soo socota waa bishii saddexaade waxaanu guud ahaan dalkani kenya ka bilaabi doonaa ayuu leeyahay marka laga bilaabo caasimadda nairobi kulamo iyo weliba isu soo baxyo kuwaasoo looga arinsanayo waxa ugu yeeray high cost of living qiimaha sare ee nolosha ee aadka u sarreeyo bogga shanaad ee wargeyska halkaasi wuxuu soo qaatay xildhibaanka langata felix dwor oo loo yaqaano jalango waxaana halkaasi aan ogsoonnahay in maalinkii shalay dibadda looga soo saaray inuu ka qayb galo kulankii azimiyo ay ku lahaayeen ismaamulka dhankaasi iyo machakos ay ku lahaayeen waxaana qaar ka mid ah iminka hogaamiyaasha si gaana senatorka migori oo lagu magacaabo edi okech wuu doonayaa in markaasi xildhibaanadan oo uu horkacayo jalango laga saaro lagana eriyo xisbiga o d m kadib markii ay la kulmeen waa madaxweynaha dalka william ruuti aqalka madaxtooyada kula kulmeen tan iyo markaasi waxaa leeyahay xildhibaanadan ay iyagu cadaadis badan ayay la kulmayeen oo ay kala kulmayeen xisbiga waxaana markaasi aan ogsuunahay in xitaa rayla aqudiisu shalay uu sheegay uu leeyahay in xildhibaanadaasi ay yihiin kuwa markaasi aan la aqbali karin oo ay yihiin kuwo waxa uu yeeray tritas ama kuwa iyagu dhabarka ka togtay si kale haddii loo dhigo haddii aan markaasi kusii soconno warbixinada kale ee uu qoray wargeyska boga sadeedaad oo xalkaasi uu ku qorayaa ee arrinta la xiriirta professor george magoha oo maalinkii shalay aheyd la aasay dhegeystayaal waxaana uu leeyahay dabcan xaafadda nairobi xaafadda westlands ee magaalada nairobi dabcan maalinkii shalay aheyd iyadoo halkaasi isugu yimaadeen qoyska iyo weliba waa dabcan asxaabta iyo ehelka kadib aaskii loo sameynayay ee wasiirkii hore wasaaradda waxbarashada rofesor george magoha ayuuna halkaasi ku qorayaa boga sadeedaad ee wargeyska dhegeystayaal waa tahay haddii aanu eegno arrimaha kale ee halkaasi la xiriira waxaanu eegeynaa wargeyska kale ee wargeyska kale ee the standard iyo weliba waxyaabaha subaxan uu qoraya dhegeystayaal haddii aan intaanu eegin boga ugu dambe ee wargeyska daily nation waxaa halkaasi uu ku qorayaa in madaxweynaha dalka william ruto lagu wado inuu la kulmo waa barsabyada dalka c o g council of governors ayuu la kulmi doonaa dabcan waxaana laga wada hadlayaa sidoo kalena arrintaasi looga gol leeyahay qaabkii lagu heshiin lahaa saami qeybsiga iyo weliba wax loo yaqaano collection of revenue dabcan allocation ama in markaasi waxa ay sida ay u qaybsan lahaayeen lacagaha markaasi ee dakhliga dalka laga soo ururiyey laakiinse hadda arrintaasi waa la isku fahmi layahay xildhibaanada ay waxay dalbanayaan lacag gaaraysa afar boqol shan iyo labaatan bilyan oo shilinka dalka in markaasi la siiyo ilaa iyo haddana waxay qaataan saddex boqol iyo toddobaatan bilyan ayaa laleeyahay lacaga markaasi aad u tiro badan ilaa iyo dhowr konton iyo shan bilyan oo shilin ayay doonayaan in lagu daro taas oo markaasi wasaaradda maaliyadda ay leedahay ma awoodi karno dabcan bogga ugu hore ee wargeyska the standardna waxaa halkaasi uu ku qorayaa isla warbixintan la xiriirta ninka lagu magacaabo fred matyangi ayuu markaasi leeyahay ama arrinta la xiriirta fred matyangi qoraya iyo sidoo kale arrinta la xiriirta raila odinga sidoo kale haddii aanu eegno waxaa laleeyahay boga toddobaad ee wargeyska waxaa dhankaasi iyo safaaradda nairobi safaaradda maraykanka ee magaalada nairobi ama dalkani kenya ayaa waxaa markaasi ay soo saartay digniin la xidhiira waxay u yeertay tera alat dabcan digniin la xidhiirta inay dhici karaan falal argagixisayaa leeyahay waxaana markaasi laga degaya in ay markaay ka dhici karaan magaalada tan nairobi waa dhankaasi iyo weliba falal argagixisanmaya leeyahay dabcan maalinkii shalay aheyd ayaa waxa ay soo saareen qoraal markaasi rasmi ah kuwaasi oo ay ku sheegayaan in markaasi ay macquul tahay in la bartilmaameysado meelasha markaasi laga dukaamaysto ee moolasha loo yaqaano sidoo kale waa suuqyada market sidoo kale dugsiyada sidoo kale meelasha markaasi loo yaqaana police stations ama laamaha booliska iyagu sidoo kale in markaasi ama xarumaha booliska la bartilmaameysado sidoo kale maqaaxyadaha in markaasi la bartilmaameysado sidoo kale in la bartilmaameysan karo meelaha markaasi lagu cibaadeysto sidoo kale in la bartilmaameysan karo safaaradaha iyo weliba meelaha kale ee iyagu ay sida joogtada ah ay dadka ugu kulmaan dadkan ay ku badan yihiin sidoo kale meelaha ay dadka markaasi dibadda ka yimid ay ku dalxiisaan waa markaasi safaaradda maraykanka ayaan sidaasi sheegaysa oo ay leedahay in markaasi laga digtoonaado arrintaasi inay markaasi macquul tahay in dalkani kenya ay ka dhacaan falal amni daro sida markaasi la sheegaya dhegeystayaal waa tahay waxaa markaasi halkaasi ay ka mid ahaayeen waxyaabaha ugu waaweyn uguna xiisaha badan ee wargeysyada standard iyo weliba daily nation ay kala qorayaan inta badan warbixinada way iska shabahayaan oo waxay qorayaan warbixinada markaasi isku eg ay qorayaan waana ka gudbaynaa warbixinadaasi ee ay kala qorayeen labada wargeys ee aalaba aanu dhegeystayaashu la wadaagna ee kalaa daily nation iyo weliba the standard daqiiqadaha inoo harsan dhankaas iyo saaxiibada ayaanu fursadda u siin doonaa si ay qeyb uga soo noqdaan inoola wadaagaan goobahay ku sugan yihiin subaxan sida lagu waabaristay waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow halo
soo dhowow saaxiib
waa dhawahay waa dhaway waa mandheera sugow ma garat haye sugo mandheera iyo subaxan
nabad alxamdulilah iskuullada waa la aaday nabad iyo barwaaqay wax walba ku kala socdaan idinka waa fiicantiin soo maa aad iyo aad maasha allah waan wacan anaguna
nabadaan idin rasbaynayaa dhammaan dhageyyaasha waa salaamaya aad baa mahadsan tahay sidoo kale anaguna
saaxiibaysi bakad aadaan u salaamaya waa tahay aad buu mahadsan yahay star f m hallow
alo salaamu calaykum calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmatullaahi wabarakaatu maxsuud ismaaciil subax wanaagsan Subax.
jumco wanaagsan maxamuud daahir dhaqanay gaara subax la mida maxamuud soo dhowow alxamdulilah ilaahay mahadna waan unahay haye haye nabad baa jirta intaa hadda aan la hadalna wax dhibaatay maana maqlin joog uu iska degan yahay haye ilaahay un baan leenahay mhm marka waxaan leenahay un eh, abaara iyo dhibaatada allah naga dul qaado waan leenahay mm madaxdana waxaan leenahay war dadkiina balse cadaalade mhm ha loogu shaqeeyo waqooyi beri haddii cadaalad loogu shaqeeyo waxyaalaha la siinaya dadka wuu deeqi lahaa waa tahay marka aa- dadka hadda abaaraha jooga oo haweenka hadda shalay idaacadda ka cabaadayeen oo hoteelada laga xiray waa dhulka ugu dara maanta abaartii dhib ka socdo waa tahay marka waxaan ilaahay loo naxariisto dadka oo ilaah duudiina hoteeladooda haloo furo inta mar dhibaatada iyo waxaan ilaahay naga dulqaaday abaaraha laga baxay aad baa mahadsan tahay haloo samraan ilaahay walaa alaa mahadsan waa tahay maxamuud wuu mahadsan yahay dhankaasi iyo ijaar ayuu naga soo wacay isaguna xigaha star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cismaan ifajo walaal cusmaan soo dhow ifaya subaxan wax dhibaa ma maqla intaan meeshaan ugu barya nabad baa ka jirta haye waa la kala yaacay iskuulaadkii nabadii alxamdulilah wax dhiba hadda ma maqan waa tahay
ilaahay nabad hana siiyo nabadaan haysana mid ka ballaaran alla hanoogu daro waa tahay
dhib badan abaaraa jira soomaaliya iyo kenyaba dhibka allaha naga saaro ilaahay ummadda khayr qaba ka aamiin dagaalamaysana ilaahay dhexdooda maslaxaa dhigay aad baa mahadsan tahay yaa mudan insha allah star f m hallow waa ku soo dhaweyneynaa magacaaga
xasan saara
halkee joogta Had tahay waa ka xumahay saaxiibkaasi qadka ayaa ka go-ay marka lasoo beegso star f m hallow hallow raadiyaa ka dheerow
waa qoordheer burbur oo madheero haye qoordheer mandheera halkaad kaga sugan tahay sidee lagu yahay
wallaahi mandheero halkan ku suganahay jawiga uu degan yahay walow haddaan banaankaan u bixin xaafadaan ku suganahay wallaahi wax kulle waxaa fashka calaa fashka yaa
waa iska caadi waa yahay
wareen adag sax wanaagsan kuleeyahay maxamed daar dhaqane hodeeqad kasii baxay sax wanaagsan aan leeyahay dhammaan reer mandheera dariska in etoobiya iyo balad xaawo dhammaan dadweynaha muslimiinta dhammaantood waxaan leeyahay iswax wanaagsan adina iswaxdan ku waanaato subax lamid aad bamaasan tahay waa tahay dhegeystaasi qadka yaasna ka go-ay mar kale star f m hallow
helo asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
ee walaal qaali aad baa ku salaamayaa magacayga boqoradda codka countiga mandheero weeyaan ma garate haye mandheera halkaad kaga sugan tahay subaxan
maasha allah buliin baan ku suganaa jawigeed aad buu degay alxamdulilah wax kastoo saa allah subxaana watacaala ugu tarbiyel weeyaan ma garate haye
ee horeen adaan kuleeyahay jimco mubaarag aan kuleeyahay ma garate mhm
ee sidoo kale faamileen aad ku jecla all muslim all muslim meel walba jooga waxaan leeyahay dee soo wacan wanaagsan walaal qaali aad baa ku salaamay shaqaha ku wanaagsan kuleeyahay aad baa mahadsan tahay star f m hallow
o salaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
cabdiraxmaan oo baanisa joogo banisa iyo subaxan cabdiraxmaan
laakiin annaga ma qabno mogtahay anteenada nooma xirin idinka yaa
annaga mogtahay geesha nooguma taagan bahasha waa tahay aad baan aga xumahay iska waran halkaas subaxan marka baanisa waa la fiican yahay boqolkiiba boqol mhm
abaarta islaamka dhamaadahayso mooga dhib kale ma leh waa tahay
alxamdulilaahi saa f m waxaan ka codsanaynaa in aan- ay inoo xiraan anteenadeed waa tahay aad baa mahadsan tahay star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma magacay waa waa maxmed cabdullaahi barquuqe barquuqe subaxan maxmed waxaan way kala dhigan si ilaahay ugu talagalay jamca waaye siyaa way xiran yihiin iskuulka waa la aaday barwaa ka nabad jilaalmanikaan ilaahay maa naga bixin dagaal naga bixi maaleen sida kale subax wanaag subax lamid aad baa mahadsan tahay star f m hallow salaamu calaykum waalaikum salaam waraxma saaxiib jimaac wanaagsan subax wanaagsan subax lamida saaxib waa maxamed tawana gaarisa dhikaburi gaarisa iyo subaxan maasha allah alxamdulilah wax kasta dhammaan siday rabbiga ugu talagalay kula socdaan Mhm.
marka dhegeystayaasha dhammaan mandheera kii jooga iyo kii mombasa jooga nairobi waxaan leeyahay maalin wacan oo wanaagsan jimco wanaagsan caafimaad iyo barwaaqaan idin rajeyni asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu star f m hallow hallow dhegeyste
halo salaamu calaykum waalaikum salaam waraxma
walaalkay waa mawaail dhaag joogto soo dhow mugaay dhadhaab iyo subaxan
alxamdulilah dhaag waa lagu fiican yahay, wax dhib malaha alxamdulilah haya haya
aka alxamdulilah dhammaan dhegeystayaasha waan salaamaya turkiga iyo laascaanana waxaan le ilaahay u garjaa dhibaatooyinka ilaahay ka qaada waa tahay aad baa mahadsan tahay star f m hallow
السلام عليكم waalaikum salaam waraxma
حسين برلي على الجليل haye xagar jireer iyo subaxan xuseen
الحمد لله رب العالمين aad iyo aadaa loo fiican yahay waa nabada lagu soo kaakacay waada nabada dadka ugu baryay wax qaylo e ma jirto abaaraha meelan yaho madoogaasha dhinacnayto aada abaaro u jiraan abaaraha dadka allaha kasoo furta hadda annaga baldoos waa biyo noogu jiraan waan kasoo nahay laakiin inago muslimiinta ee dhinacan madoogaasha ilaa maxaa ku dhahaa wajeer waa un laga soo qaxaya ummadii Waa tahay.
halka jirtay way usoo guyaatay allaha kasoo bixiyo Ah.
intaasa meesha waa ka aamiin aad baa mahadsan tahay star f m hallow hallow dhegeyste waa ka gudbaya star f m hallow
Hello, salaamu calaykum.
waalaikum salaam waraxma
Markaas subax wanaagsan, jimco wanaagsan.
subax lamida walaal
Qoyo waay maamulka wajeer.
ruqiya soo dhow wajeer iyo subaxan
Maasha Allah, masha Allah, ilaahay baa mahad iskale nabad ayaan ku agdirisana wax dhibaato la soo warinaya ma maqlan alxamdulilah.
Mm.
Aalhaynta weyn kulay wadanka Turkiga waa dhul gariir ka dhaca muslimiinta ilaahay inta dhimatana ha u naxariisto inta dhibaato qabto dhaawacan ilaahay ha dhaawac kiciyo.
waa tahay
waxbarashada iyo wixii umanka la xareyna hadalhaynta ugu badan oo ilmaha jiniga la sheegaa macalin loola ayhaay oo iyagan mashquul noqdeen Mm.
hadalhaynta ugu badan wataa mascaba oo subax wanaagsan dhegeystayaal adigaba jimco wanaagsan macawariyaalka idaacadda dhammaan aad baa mahadsan tahay star f m hallow asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waa macalimo xagar dheer aan kaa soo ahaa magarati macalin uu soo dhowow xagar dheer iyo subaxan malaa'ikatulraxma waa la sacdaha u dhawaato nairobi see lagu ahaa Maash- maasha allah aad baa loo wacan yahay nairobi abow nabad baan ku soo kacnay xagar dheeri saaki alxamdulilah baabuurti ardaydii waa la isdawamari hayaa Bu- kubadaha banaanka lagu dheelaha ilaah baa mahadle intii bogta allah caafiyo magarati Mhm.
intii col u hayo nabad allah ugu bedelo abo al intii dhimatayna allah u naxariisto assalaamu calaykum waalaikum salaam shukran aad baa mahadsan tahay star f m hallow alo assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxma
waa xasan barre oo ku nool tanarifa Tan- tanarifa subaxan xasan
alxamdulilah nabadgelyaan ku barina dhib male oo fiican haye haye
Ee,
aad baa mahadsan tahay star f m hallow hallow dhegeyste
qoor dheer burbur oo mandheero soo laabatay haye qordheer
wallaahi dadka waxaan leeyahay abaara haysa ayada abaar haysadana colaa usii wehliye muslimiinta waxaan dhihi lahay inta qullaa ilaahay ka cabsada abaartan dad haysa haddana col kale aad ooga sii daraysaan marka waxaan dhihi lahay ilaahay ka cabsada aad baa mahadsan dadkaan tahay dadka ka dhaafaan dhihi lahay waa idin salaamay waa tahay aad baa mahadsan tahay gabadhaasi star f m hallow
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxma
xaliimo salaadooce haye xaliima
maasha allah walaahi iskuulka tooshii waan daris lehay maanta waa jimca dugsi malaha iskuulaha caaliyaa loo socdaa dhib malaha kole irida kama bixin haye
shaqadina waabna laga soo xiraya dadna shaqaysi dadna fariistaa la dhehe wixii loo dhahayna kole ilaahay arki haayee haye haye meeshii la iga soo ceeriyin xalay in la jabsadaa la sheegaaye koley allaha noo gargaaro tuugadowna naga qabteen aniga waaba nalaga ceeriye waa tahay magaalada tuugada qasayso jaqafadii naga soo fiijiye aruurinayso un wax nooga qabtaan dhiilahay dowladdaani sharafta leh waa tahay aada u mahadsan tahay mama xalima dhankaasi iyo mandheera dhegeysti ugu dambeeyaan fursadda u siiyo ee qeybtaas wax wanaagsan ayay ahayd mahadsanyihin dhammaan dhegeystayaasha xubinta wargeysyada sidoo kale soo maqasheen asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kuna wacan jimco mubaarak dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo si walbaadinoo maqlaysaan halkan waa star f m codka gobolka waqooyi bari waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka hogaan kasta gaar ahaan xaaladda dalka subax walba oo siniin arbaca iyo jimco ayaad si toosa uga maqashaan warbaahinta star taaradu waxay ku beegan tahay tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inuguna bilaabmayaa qaybtii ugu hore ee barnaamijkeena maanta hogaanka ee xaaladda dalka mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan sidoo kale barteena internetka iyo weliba website-ka ee www star f m c o k e yaa si toosa inuga dhegeysan karaysaan goob walba joogtaan halkaas ayaad kala soconaysaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda barnaamijka waxaa idin daadihin doonaa anigoo ah muscab ismaaciil waxaana markaasi dhanka farsamada inoo fadhiya yuusuf bakad waxaa sidoo kale barnaamijka qeyb igla maanta markaasi martida inoo joogtaa caamir maxamed oo isagu markaa barnaamijka nagala qayb qaadan doono maanta dhegeystayaal dabcan waxyaaba markaasi aada u xiiso badan oo kala duwan oo la xiriira arrimaha canshuuraha ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka dhegeystayaal iyadoo aan ogsoonahay in maalmihii lasoo dhaafay isbuucyadii lasoo dhaafay iyo weliba bilihii ugu dambeeyeyba waxyaabaha hadalhaynta ugu badan ee dhegahada kusoo dhacay ay ahaayeen canshuuro canshuuro canshuur ayaa la kordhiyey meeshan ayaa canshuur looga daray meeshan ayaa markaasi ay wax kusoo kordheen waanu eegi doonaa waxyaabaha markaasi sababaha keenaysa canshuurta iyo halka ay markaasi wax ku socdaan ayaanu eegi doonaa dhegeystayaal iyo weliba halkaad ku suganta adiga iminkaa naga dhegeysanaysa gobolada gobolka waqooyi bari iyo weliba ismaamulada halkaasi ee ee qeybaha kala duwan iyo deegaanadaba waxa ay markaasi dakhliga dalka ay soo geliyaan inta uu dhan yahay iyo marka loo barbardhigo gobolada kale ayaanu eegi doonaa hadduu eeba yaraahdo marka ugu hore soo dhow caamir waa kusoo dhaweyneynaa subax wanaagsan barnaamijka hogaanka iyo guud ahaan star f m waa dhow yahay musxab asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waa tahay wacalaykum salaam dabcan waad la socotaa maanta qodob aada u xiiso badan soomaalida laga yaaba ee dhegeystayaasha inay aad iyo aad u fahamsaneen laakiin haddana qof walba waxa laga yaabaa inuu maqlay canshuur maanta qofka isagoo xitaa aan shaqaynaynin baa laga yaaba canshuur inuu soo maqli jiray bal maxay canshuur maxay tahay what is tax haddii aan ku bilaawno marka u hora dhegeystayaashu aada marka hore inoola wadaagtid waa mahadsan tahay nigow canshuurta definition oo iska finance definition oo yacni ganacsiga habka loo define gareyna waa jirtaa sharcigana habaasu define garey waa tahay marka waa lacagta ay dowladda ka qaada sida ay ku fangaraysa projectayaasha waa imposed haldaa imposed Waa tahay.
levies yacni waxa la saara yacni lacagaha la saara inay dowladda ay ma aragtay barnaamijka iyo shaqada dadka dadweynaha u qaban karta Mhm.
marka waxaan waa wax yacni soo jiri jiray Mhm.
marka canshuurtaaba kale Sax.
hadda annaga canshuur ahaan eh, waqtigii gumaysiga ka hore ka hore a- ayaa inoo imaadey Mhm.
1940 carabtii hataa way keentay markay carabta meeshan trade la hagaajin jirtay afrikaankan cost Mhm.
marka waa yacni social contract theory marka yacni wadan hala dhisa la dhahay oo laysu imaadina waxaa la ogaaday inay maaragtay canshuur ay muhiim ka noqoto dowladda dowladda jira yacni inay canshuur muhiim ka noqoto waayo waa dhaqaalada laga laga aruurinaya Mhm.
oo lagu lagu yacni dhaqaale gelinaa barnaamijka ay dowladda ka shaqaynay waa tahay marka hataa waqtiga cadaanka aad joogi jiray wadankan yacni laba canshuuraa la kala bixin jiray waa canshuur oo native tax la dhahaa iyo non native tax dadka yacni eh, cadaanka marka iyada waa loo naxariisanaya iyo eshiyaanka iyo waxan waa laga fududaynaya canshuuraha afrikaankana waa lagu adkeynaya waa tahay cadaanka naftiisa canshuurtiisa africa keenay preferential tax iskeed yacni canshuur dhib badan oo guumaysi waa tu- waa tool of colonialism Mm.
yacni waa looga talagalay in afrikaanka lagu dhiba sax qaylidaadana maanta waxay u taaganta waxaa waa dhibkeed cadaanka uga talagalaya weli taagan Mm.
marka soosaskeeda canshuurta way taas laakiin dhinacay nooga keeneen iyo dhinacay iyu ka reebteen dhinacay iyu ka reebteena fiican Mhm.
maanta maraykanka iyo ingiriiska iyo wadamaha yacni western nations lah canshuurta ugu fiican oo principal revenue leh Mhm.
oo yacni sharci leh oo laisku xadgudbaynin fair justice leh oo maanta adigana dowladdu shaqaynay marka adigana ay kaa kaa dhacda ay dowladda kuu shaqaynaya ay ka jirta Mhm.
laakiin meeshan waxay keeneen canshuur u hiilina yacni dadka taajiriinta oo faqiirka yacni maarata dhibi sax hataa waqtigii waqtigii yacni cadaanka isyalow nin cadaana tagay oo john hobs lii jiray marka soomaalida hataa way ka kala carartay Mhm.
xoolaha yani iska qabasaan neefka ninka yani index ma lahayn yani canshuur ku saabsan eh, nidaam ma ahayn Sax.
marka adii wixii aan daba joognaa yani nidaamka noolaga keenay oo nidaam gumaysi iska ahay marka su-aashyada waxay u jirta waxaa waaya nidaamkii canshuurta kenya because east african yani protectorate markaad waddankan ahay يعني هيست افريكا وقتها 1952 1950 يعني الناس اخرجت يعني بوك يعني عنشورها مهم.
وحد اركي يعني 1952 يعني دبل تاكسيشن اجريمنت هي كينيا ومركي ايدا بريتش كانت حكومه اي كندا قالين مهم.
oo la dhihi jiray east african income management act 1952 marka waxaan waxaa waaya yani inay mar walba u hiilisa dadkaas wixii ayna afrikaanka marka ay madaxtinimada qaateen ay ay un qaateen you see marka dadka qaarkood waxay ku dhahaan hadda hataa police systemka ay u shaqaysay waa systemka hore oo cadaanka oo gumaysiga oo dadka lagu rafaadiyo lagu dilo xaggooda intaa tagtid booliista waa dad la shaqeeya shacabka kenya hataa sharciga waa la bedel national police service aa laga dhigaa aawe hadda kenya revenue waxaa laisku haystaa magac ha la bedel corporate branding ha la hagaajiyo Mhm.
yacni dadka ha lagala dhiga yacni dad yacni canshuur dadka la shaqayn karta ha laga dhiga kenya revenue service authoritygan ha laga bedel Waa tahay.
commissioners ay leedahay maanta hay-adaas waxaa weyn in la dhaha commissioner general yacni ma askara meesha yacni nidaam saana asa socda laakiin warkii oo gaaban canshuurta yacni sharciga kenya ayaa xadiday iyo article 209 2010 eh, yacni constitutionka 209 iyo Dastuurka.
ah, dastuurka Mhm.
210 ayaa saa'id u qaaxaa canshuuraha layska raba iyo habka layskaga raba iyo nidaamka Waa tahay.
Ah.
waayahay ee, caamir marka yaa bixinaya canshuurta qof walba maanta wuu wuu na dhegeysanaya canshuur waa uu maqlay laakiinse isagu ee, wuxuu isleeyahay ilaa iyo heerkee
horta canshuurta waa wax sharciyeysan saan hadda kuu sheegay yacni sharcigan waa sharci laga soo gudub horta canshuur markaad maqashid yacni waxay leedahay levelyaal badan hadda adduunka oo kaleed waxaad maqlay united nation committee for tax aa jirta yacni eh, qaramada madoobe yacni wax ka fadhiistaa jira oo ka hadla arrimaha canshuuraha Guddi.
guddi ay leedahay Mhm.
Ah, hadda kenya hataa dar hadda ujeedi tribkan soo dhaafnay agreement ay gashay kenya iyo u k oo labaatan iyo shan sana Mhm.
canshuuraha alaabta ingiriiska qiimaada kenya la dhahay freeha kusoo galeen oo la dhahaa marka economic partnership agreement kuwa kenya ka baxayane waa la canshuuraha Waa la marka canshuuraha.
waxaan ku leeyahay yani waxaan waa wax ku saabsan yani tax treatyga fair maba haba marka canshuurta laga wada hadla fair maha marka u intaas ayaa jirta iyo haddana waxaa imaada continental yani qaarad ahaan waayahay qaarad walba ay qaybsanay sharciga markay adduunka laga soo baasmariyay waxaad maqli hadda latin america nooca ay u- u qaadataa carab nooca ay u qaadataa waxayna ku xidhanta dhaqaalaha qof walbaas leeyahay Mhm.
afrikaana habaa loogu dhiibaa marka laga soo gudba regional aa jirta Ah, regional ratification yani Bariga Africa oo kale.
bariga africa east africa camal Mhm.
waa la fadhiistaa Sax.
wadamahan isla shaqaysta hab ay canshuur iskala shaqaystaan aa jirta oo yacni ay isu facilitate gareeyaan taarif nan taarif waxaa la dhahaa in layskaga qaada wax nidaama ka jira Mhm.
adee waxaa imaada national policy waddanka dhexdiisa marka midda waddanka dhexdiisa jirta sharciga ayaa qeexay direct iyo indirect tax aa jirta dastuurka Ah, dastuurka Mhm.
marka canshuuraha la bixiyo waxaa ka mid a midaan hadda shaqaalaha laga gooyo camal payil ah Mhm.
oo shaqaalaha laga gooyo oo lagu cadaday qof walba xis qaadana Mhm.
yani mushaarkaa kale bracket tax bracket ay leedahay Mhm.
waxaa jirta waxaan la dhaha income tax yani dhaqaalaha guud oo kusoo gala adiga Mhm.
dhaqaalaha guud oo kusoo gala canshuur laga bixiyaa jirta guryaasha rental income waxa la dhahaa laga bixiyaa jirta marka ca- canshuur waa fara badan tahay Mhm.
marka na- laakiin sharciga eh, 209 ayaa dhigay inta canshuur oo layska raba oy dowladda kenya aruurisa Mhm.
iyadoo baarlamaanka yani u maray marka canshuurahaas waa direct consumable tax waxaa la dhahaa yani ca- waxaan v a t dan caadiga la bixiya income taxkaas Mhm.
canshuurahan yani badda alaabaha kusoo dega maarta import duty la dhahaa ha iyo wixii baxa exercise duty ah, waxa waxa- hadda waxaa jirta wax la dhaha exercise exercise uh, good management system oo yacni biyaha hadda waa aragtay biyaha kurli- korintaas ka fiirisid stickerka yaa reeya saaran Mhm.
ha qamrada sida camal waxaa sida camal marka exercise duty yaa jira marka waa wax adi sharci ku qeexan waa jata ay leedahay sharci ay ku qeexan tahay waxaad qof iska imaadi kara ama aad maanta qof ku handadi kara maaha maxaas ka gaabisay ma v a t aas ka gaabisay ma alaabaas gataa miya input outputkaada awe ma ma biyaas gadaa canshuurtaada awe En, eh, ma gurigaas leedahay rental incomekaada awe yacni adi waa waxaan waxaan loo kala bixiyaa direct and indirect tax Mhm.
labadaas ay bada u kala baxdaa Mhm.
laakiin waana wax oo mar walba la review gareeyay hadda waa ujeedaa yacni financial review badan ay hagaajinayeen actayaashii aa la badbedelaya Mhm.
finance actiga midda ugu dambeysa hadda waa midda laga doodaya oo arrimo badan oo inclusion kusoo daraysa sax yacni habka loo qaada canshuuraha kenya iyo nidaamka waxaana waa iska demand taxation yacni dowladda kenya maanta waddankan petrolna ma laha eh, dahabna ma laha Aha.
yacni dadkaana un u ahay maaragtay ina canshuur la qaada aun lagu faangarayn karaa government expenditure Mm.
iyo recurrent development kulli Howlaha dowladda.
howlaha dowladda Mhm.
marka oo, nidaamka ina canshuurta laga hadla wadankii oo meel kala aadin hadda carabaha oo kaleod way kala tahay percentage-ka lagu kala qaata canshuuraha way kala tahay laakiin Mhm.
meeshan waxaad arkay yacni hadda waageen soo dhaafna taa daraad waxay dowladda ay ka hadlaysay in la mariyo waxa la dhahaa traffic congestion yani tax Tax, ah.
yani jidadka sida lagu baneeya in Mm.
dadka canshuur la saaro yacni baabuurta waddada maraysa haa minimum tax ayaad maqashay ayay eh, yani transaction ba- bangiyaasha hadda marka lacag la dhigaa marka laga qaada Mm.
aa la canshuur haya marka adi waa arrin yani un nidaam lagu raba in adduunkana loo sheego world bank bilateral milat- multilateral iyo bilateral donorskan Mhm.
dadkan deymaha laga soo qaatay in la dhihi karaniyo aniga canshuurta intaanan xaabin karaa Ah, hadda madaxweyne waa aragtay four point two trillion aan aruurinaa leeya daraadna waxaad afkiisa ku lahay yani one point four trillion ayaa canshuur ahaan u dhunto oo dowladda yani qarsiga qasriga dowladda accountiga Mhm.
ka dhunto sax marka adiga yani adduunkana waa loo sheegaa marka adiga wax saas ku bixin kartid waxaan hadda consolidated yani waxaan laleeyahay syndicated loankood madaxweynaha soo aruurinayo hadda saddex boqol oo bilyan yani gaari waxaan kulle waxaa lagu siiyaa based on your revenue performance si ay canshuurtaada u dadaalahaysa waa un maanta adigoo guri leh oo banki tagay oo dhahay gurigan yani labaatan milyan oo isagu joogaa loan waxaan rabaa toban milyan Mhm.
yani gurigana la- waa la haysanaa marka waxaan kulle aad maqlaysa treasury billkan oo la gadaya yani een, eurobondkan aad maqlaysa waxaan kulle aad maqlaysa ma- ma- multilateral deynta lasoo qaadana yani world bank oo kalood laga soo qaadana iyo i m f iyo midaan china iyo wadamahan maaragtay wadamaha laga soo qaadana kulli waa wax ku salaysan revenue performancekaada adiga waxaasunu geyn statementkaas ana intaanan aruurin karaa intaanan insiin karaa Waa tahay.
marka taas ana adduunka yani inay ku maalgelisa ama ay ku maalgelinin a- a- a- ku suur- ku suurto karaysa Mm. waayahay Eh, waxaad sheegtay in eh, canshuuraha dalkani kenya eh, markii ugu horeysay xitaa dalka oo aan helin madax banaani ee lagu soo lasoo bilaabay bal heerkaas ama heerka hadda uu marayo ama heerka canshuurta hadda dalkani kenya ay marayso marka loo barbardhigo 1950 something ama 1940 something oo uu soo bilowday kun sagaal boqol iyo kontomiyadii ama afartamiyadii ilaa maanta 2023 aynu joogno
ne horta canshuurto yani wax afrikaanaas isa saari jiri maaha haye yani waa wax la keenay waa tuul waa wax la keenay oo dadka in lagu caburiyo lagu dhibo xoolahooda lagu dhaca la rabay marka canshuurta waxay lamid tahay dhahan dadka yani buugaga ka qoray yani hadda gaalnimada oo kalood yani ba- yani ba- yani orthodoxkan la dhaha christianity marka waddankan la keenay missionaries ay keeneen waxay kala dan leedeen inay dad diin baraan oo dadka xaquuq ku sinaadaan maaha eh in dadka lagu guumaysta waa tahay boliis hadda systemka ay maanta ku shaqaynayaan oo constitution 2010 marnay yacni nidaamkii I- ingiriiskii oo muddo dheer lagu shaqaynayay yani 1920gii yani markii waddanka kenya magaca loo bixiyay Mhm.
iyo 1900 boqol sana sh- yani ayna dhex joogeen boqolkii sana wixii noo dhigeen ayaa maanta dadka ku dhagan maanta systemka saad u shaqeey fiiri marka weaponization maanta in laisku handada canshuur Mm.
marka canshuurtan horta hataa carabta markay trading la hagaajin jirtay coastal kenya way saari jirtay boqorkaasaa saari jiray oo zanzibar jooga Sax.
marka canshuurtu wax adiga eh, lagu yani lagu maalgeliya yani boqortooyada dowladnimada nidaamka lagu dhisawaa laakiin midaan hadda annaka noola keenay oo ama carabta ha keeneena ama ingiriiska ha keena mid oo preferential waa mid oo yani cadaalad maaha Ah, wax cadaalad ma laha maanta waayo adiga waxaa suurtagal inaad canshuur waddanka siisid ood canshuur waddanka ku bixisid oo muddo dheer aad canshuur bixisid laakiinna dhaqaale ahaan aad dhulka ugu dhacdid markaas ku dhacdid dowladda kenya ma kusoo garab istaagi ingiriiska waa lagu garab istaaga marka waxaa waa waxaa waa yacni laba shay oo isu baahanaya adduunkaas ka jirta adigana markaad shaqaynayo dowladda waa maalgelin oo canshuura laga qaada marka adi naftaada ay kaa dhacdana waa lagu maalgelinaa Mm.
marka adi canshuurahan source iyo history ay leeyihiin yacni hataa waxaad xustaa waqtigii julius caesars ninka la dhaha Uh, yani waxaa la dhihi jiray give unto caesar what belong to caesar waa un yani canshuurtaas sel tax hataa waxaa la dhaha waxaa bilaabay ninkaas in canshuur la iska qaado Sax.
waxaa la dhaha yani wixiis leeyahay julius caesar boqorka ha la siiya waxayna ahayd iska canshuurtaas marka canshuur social contract theorygaas ay kasoo bilaabatay marka ay dhismeen boqortooyaa dhismatay boqortooyada waxay rabtaa askar ay leedahay ciidan ay leedahay caafimaad ay leedahay waxay rabtaa inay source of revenue yeesho Mhm.
yeelata Dhaqaale ay hesho.
dhaqaale inay hesho waa dhaqaalihii marka nadaama loo laiskaga imaadaa marka Wa- canshuurna waxayba ku xiran tahay hataa dhaqaalaha Sax.
dhaqaalaha g d p waxaan laleeyahay yani direct proportionate markaad dhaqaalaha koro waa inay canshuurta korto marka taariikh ahaan yacni waa nidaam africa ku cusubnay koodhiga waa maqashay kulley soomaalida ay ka sheekaysa Mhm.
yani koodhiga dadka la saari jiray xoolaha dadka laga qaadi jiray nidaam looma qaadi jirin waxaa suurtagal neefka ugu fiican in lagu siiyo laakiin hadda taxkan jira oo labadan beri adduunkana looga dayanahaya oo benchmark badan la hagaajiyay yani waa assessment canshuur hadda ninku imaada oo ma laha laakiin waxaa lagu leeyahay dhaqaalihii wuxuu kusoo galay wix iska bixin adaa aqaan iyo tax categorigaas adiga leedahay adiga intees leedahay ma v a t ah ma v a t aad leedahay ma income tax sanadka markay dhamayso corporate tax waxaa la dhaha jira sanadka markaa dhamaada miyaad aad income tax hajisa boqol kiiba soddonaa la bixiyaa dhaartaas wax gadgadid v a t input output alaabtaan aan soo gatay intaan aan gaday waa iska caddahay marka aday kugu xiran tahay at the end of the day dowladdan waxayba hadda mashruuc gelisay aad aragtay waxaan la leeyahay tax invoice management system e t r ka yani la upgrade garay Mhm.
yani adi waa self waa global practice waa self assessment adigaa isdhahaya canshuurta intaanan leeyahay mushaar intaanan u qaataa saan waa wax iska assessment waana wax sharci waafaqsan waayo adi hataa waxaad xasuutaa kenya eh, dowladdeen soo dhaafnay rag badan ayaa maxkamadda la gey oo lagu eedeynaya tax evasion yani canshuuraha inay dhaceen Mhm.
maantana xur eh Sax.
oo maxkamadda ay iska dhaaftay marka midaan oo kenya adi siyaasadeedana waa iska badan tahay laakiin yacni mashruuca canshuuraha waa mashruucaas waqtigaas imaaday cadaankaas keenay carabtii ay keentay oo marka annagana hadda dowlad ahaan loo qaatay hadda intaas akhrisay hataa tax policygan faraha badan caddaanka ayaa ka tagay waa systemaas caddaan ka tagay yacni inay canshuuraha iyo nidaamka la dhisa laakiin habkiis u dhisi lahay a hab asugu feefagarayn ahaan jirta white settlementiga canshuur lagama qaadayo laakiin afrikaanka neefka geela ama neefka eriga wata ama beerta yar iskale way dhibayan yani waxaa ula jeedaa canshuurta iyaga ayaa ku danaysan jira uyukaa ku daraysan jiray waa waa waa waa warkaydan waaba hordhacay yani waa colonial tool in laisku gumaystay ay ahayd tan kenya Mhm.
laakiin adduunka kale hadda maraykanka tax policyga ma- yani i r s oo kale hagaajinay yani internal revenue service iyo maraykanka iyo ingiriiska waxaan taas fiirisid waa yacni principle of taxation waxa la dhaha waxay ku dhisan tahay cadaaladnimo transparency waxa la dhaha fairness justice yacni handadaad ma laha midaana maanta waxaa suurtagal leh in laiskugu handado maanta madaxweyne hore iyo madaxweyne maanta ku jira iskugu handadaan Mhm.
madaxweynaha hadda ku jiro hataa waa xasuutaa maalimihii hore waxaa la dhahay tax evasion Eh, dooradaas leedahay waxaanaas ka shaqaysataa canshuur ma bixisid Mhm.
asaguna tii asun maanta revenge Waa tahay.
Waa- waa circle of vengeances waxa la Mhm.
dhahaa waayahay ee, ee, su-aasha xigta ayaan ku weydiinaynaa walow markaasi warka uu fooda inagu soo hayo ee, bal marka haddii aanu eegno siyaa dhaqaalaha iyo canshuurta waxaanu eegeynaa ee, waa economics and tax dabcan ee, waqtiga inooma saamixi doono ayaan filaya laakiin se qeybta labaad aan ugu soo laaban doonaa bal maxay tahay xiriirka ka dhexeeya haddii aad inoo sheegtid Waa- aniga waa canshuur dhaqaalaan maba jiraysa waxaa waa- yani waxaa ka dhexaysa cordial relation wax yani wax yani Xiriir.
xiriir aad aad u adag aa ka dhexeeya Mhm.
waayo hadda adiga waddankan waxaad soo xasuusataa eh, pressuredan badan maxaa keenaya waddankan waddan hadda natural resources leh maaha Eh, economic quantum kan indaad fiirisid waddankan waxaad soo maray yani repulsion badan economic repulsions waxaad soo maray covid dhaqaalaha badanaa xirmay Sax.
dowladda hataa inay yani post covid recovery lama hagaajina wax lacag la siina lama aqaan yani lacag ahaan dowladda waxaa suurtagal inay dhahda post covid recovery aan hagaajinayna laakiin dadka intended yani ay soo gaareen kompaniyaasha ay iska xireen dadkana ay iska tageen waxaa suurtagal company soddon sano ah, canshuur waddankaas inay iska xirmin ninka lahayn aad faqiir iska noqdo marka covidkaasaa jira waxaa jira hadda abaaraha oo kaleto hadda dar hadda kale fertilizer laga dhigay yani subsidy maanta fertilizer maxaa lagu qabanaa roob ma jireen how is it even improving the economy Ba- yani abaartaas iska ukraine laga qaylinaya ma fahmaysa Sax.
marka economiga waa base rebasing hataa waa la fiiriya economiga performance sewa marna waa fiican yahay markaad fiican tahay canshuurta waa fiican tahay pressure badan ma jiraysa Mhm.
laakiin markaad economiga xun yahay waatan hadda yani k r a ay meel walba ay ka galahaysa canshuurta yani hataa jidka traffiga in maanta la canshuuro dadwit waa fringe benefit tax waxaa la dhaha ay review garaysa k r a haye oo ay leedahay yani hataa loo loo loonka yani shaqaalaha aad siina iyo waxaan ku leey Mhm.
inaan intaan ka qaadnaan rabnaa financial derivatives waxaan lahaa daraad tale waxaan ugu jeeday kii kala gazeetka waa la baasmari maanta la soo gazeet garaynaya financial der- yani gainka meesha waxa ka heshidba in lagu canshuuri karo financial derivative meel walba oo dhaqaala uu kaa soo galo dhaqaalahaas kaa soo gala yani ha inkamkaada adiga loo soo dhigtay midda kale k r a waxay isku xiraysaa bangiga iyo iyo iyo yani k r a system integrated tax management systemkaada ay ku xiraysaa haye marka a- a- hataa fiiri zamaani w- standard shata lagu siin jiray dadka markay banaanka u baxaan oo adiga maanta engineeras tahay dubayas ka shaqaynay laguma canshuuri jirin Mhm.
hadda export invoicing waxaa lahaa la keenay markaas banaanka kasoo shaqaysated waa inaad canshuurtaada waddanka ka bixisid Ya- adoona ka shaqaysana maraykanka ama Ingiriiska.
yacni haddii aan kenyaan ahay Ha.
oo waddan kale aan jiro Aas baxdid ama service ama kambaniyadaas meel kale ka shaqayna canshuurta waa bixin marka waxaan kulli adeegan maxaa keenay?
labadooda waddan baa ka bixin markaas waa ka bixinay ha waddankaas xagga joogtidna nidaam mashruucaas leeyahay Mhm.
hadda kenya camal hadda fir waxaan fiirinay waxa la dhahaa digital taxation oo laisku haystay labada sano soo dhaafnay i m f waxay dhahday kambaniyyaasha waaweyn oo multinational companies oo ka shaqaysta waddanka kenya lagama qaadi kara waa digital tax lagama qaadi kara yani lama canshuuri kara ha iyadoona danteeda ka fiirinay marka i m f tan iyo waxaan indaad fiirisid iyo canshuurta nafteeda habka loo dhigay waa wax looga talagalay gumaad marka kenya waa inaa economically improve gareeya taasna k r ma balha k r waa iska agent k r markaa canshuurta aruurisa inta ay saddex trillion aruurisa ayaa laga siinaa two percent k r maha dhibka meeshaas ka jira waa baarlamaanka iyo treasury treasuryga ay dadka inay fahan- fahanto oo- waayahay oo- oo- ee, halkaas inoo joogeysaa baarlamaanka iyo weliba treesurida wasaaradda maaliyadda ee caamir uu mahadsan yahay barnaamijka waxaa markaasi idin daadihinaya anigoo amsac ismaaciil waxaana mar- martiina u ah caamir maxamed oo isagu markaasi ah khabiir dhanka iyo arrimaha dhaqaalaha farsamada waa yuusuf bakad waxaanu maanta eegeynay arrimaha canshuuraha dhegeystayaal oo wax badan aanu ku eegeynay ee, waxa markaasi canshuur uu yahay ama ay tahay iyo xilligii lasoo bilaabay iyo weliba ee, xidhiirka ka dhaqe- ka dhexeeya dhaqaalaha iyo ee, taxka wax loo yaqaano ama canshuuraha ayaanu eegeynay sidoo kale iminka qaybta labaad waxaanu kusii soconaynaa su-aalaheeni iyo weliba een, arrintii ay noo joogtay ee la xiriirtay ee, waa daciifnimada aad eh, ku sheegtay dabcan caamir ee dhanka baarlamaanka ama xildhibaanada iyo weliba treasurida ama wasaaradda ee, maaliyadda marka la eego ee, waa habka markaasi iyaguna ay u wajahaan arrimaha dhaqaalaha bal maxay tahay ee, waxyaabaha dhegeystayaasha daala wadaagtid ee khaladaadka ay sameeyaan ama daciifnimada dhanka baarlamaanka ee arrimahaasi aanu ka hadlaynay Ah, nio baarlamaanka ah, mar labaad waan ku dhow yahay baarlamaanka yacni sharciga ayaa awood u sii inay arrimaha canshuuraha iyo arrimaha budgetka waddanka uyuko ay meel saaraan Waa Ah, taa.
yacni ah, sharciga uyukaad awood kaamil siina ay jaangooyaan ay jongayaan Mhm.
wax iska imaadi karo yukaay ka warqabin ma laha waa tahay budget processkan waa constitutional process yani budgetka dhaqaalaha yani systemkan kulli waa inay hab sharci ay ku Mhm.
imaado Mhm.
sharcigana waxaad awood badisiinaa baarlamaanka Waa tahay.
marka adig kenyana xubnaha waa la kala qaaday xubnihii marka waxaad maqlay yani garsoorka waa dhinac ba- yani madaxweynaha executiveka waa wa- iyo wasiirintiisa waa go- waa gooni Mhm.
iyo baarlamaanka sax marka baarlamaanka waxaa nasiib xumo ee dadka ayaas masalaa yani dad cirka kasoo dhacay maaha Mhm.
waa dad maanta yani laba boqol iyo sagaashan yani gobo yani constituency laga soo doortay Mhm.
Ya- naaga yani la dhaha women rep ayaa jira Mhm.
dadka ay ku dhex jiraan sax La- inay la socdaan suuqa iyo dhaqaalaha wadanka waxa ka jira Mhm.
ayaa muhiim ahayd Waayahay.
ma aha waxay iska noqdeen marka rag yani waqtigii mooy hataa kasii xuro rabastam yani maanta xisbi ay ka hadlayeen iyo awoodiya isu awood sheegana laakiin shicibkii yani siyaasada loo sheega iyo nolosha xaqiiqda eh, way Mhm.
kala tahay marka nin adiga maaragtay yani iyuka naftooda maanta waa aragtay waxay ka hadlayaan waa c d f Mhm.
bazar ay leeyihin sax bazariga marka ilmihii ilmaha yani ay ay meel ku qabsanayeen yani ilmihii waa, waa laga naxaa cunug yaraa m- a- a- fiis rabin daal dhahay yani dadkii waa qiironayeen Mhm.
laakiin fiiska ay c d f bixisa boqolkiiba waa shan sagaashan iyo shanta kale ay rabaan ma rabaan shantan Mm.
Ah, marka niminkan waa nimin iyuka naftooda yani wax la dhacaa iyo waxsaan adiga jeebkooda yani mushaar ha noolaga dara Mhm.
allowance ha nooga dara yani dadku haywaa laakiin Mhm.
waa detached yani shicibka wixii haya dadka warqaba maaha waa Way.
baarlamaan maanta inaad waxaan joojiyey la rabi ha wadankan sagaal trillion ay tagtay deentiisa Mhm.
ha portfolio indaas fiirisa debta portfolio wadankan domestic iyo iyo banaanka yani Dibadda.
dibadda de- deynta lagu leeyahay wadankan maanta Mhm.
yani waxay garaacaysaa sagaal trillion sax waa ugu dhowaan sh- yani shan sano lix sano ba- budgetka ay ka yara aruurin karta Mhm.
waxaan kalena moogta deficitka yani indaa maqashid hadda wadankan midda ugu badan oo dhib haysa waa physical consolidation Mhm.
wadanka deficitka yani hadda budgetkan soo dhaafnay Mhm.
waxaa la galay sideed boqoloo bilyanaa la galay yani yacni oo oo oo aan lahayn lacagta Ah, budget indaad maqashidba saddexaas ka ka koobmaa Mhm.
budgetkan waa budget deficit indaa lagu dhaha waa budget ay yacni wax ka dhiman yihiin lacagta ay dowladda qabsatay ama inday saddex trillion te- ay tahay ama afar trillion ay tahay inday wax ka dhiman tahay Mhm.
waxaa la dhaha waa deficit Mhm.
marna waa surplus budget yacni lacagta la qoondeeyay saddex trillion ahat Mhm.
saddex iyo shan ay soo aruuriyeen waa surplus Sax.
shan boqol aa ku darsantay sax marna waa isleeyahay wixii lasoo aruuriyey iyo wixii yani qarashaadka ku baxayo dowladda aa isleh marka baarlamaanka ayaad awood siinahayaa sharciga Mhm.
yani wa- layskama keen kara dad maanta in la doodo maanta waxay heer taagan tahay yani dataada yani qofka mpesadiisa k r ha access garaysa Mm.
ay maanta taagan tahay yani service la bixina oo dibadaha qafaas kasoo shaqaysana competitiveness waxaa suurtagal kenyana qaf ay dirtay uganda qaf ay dirtay tanzania qaf ay dirtay Mhm.
wadanku waa service laisla aaday ninka uganda iyo ninka tanzania lama tax garaynayo ninka kenyana waa la tax garaynaya marka baarlamaankan in canshuur lagu daro oo dadka la handada me- laba meelaa un laga fiirina Mm.
hadda governayaasha camal waxay ka fiirsanayeen in the last audited accounta eh, la fiiriyo dowladda lacagtii soo aruurisa ugu dambeysay la audit gareeya oo dhaqaalahooda looga daro afar boqol iyo labaatan bilyan ama labaatan iyo shan bilyan Mhm.
looga dhigay fifteen percentage intaas ay iyagu ka fiirsanaya sax dowladdana three hundred and eighty aan bixinaynay ay leedahay oo Mhm.
equitable shares baarlamaanka intaad fiirsid c d f nimankan daa loo marayay walbahaarka waadayna yani Right.
waxa dadkan dhamanaya ugaalidan maanta shalay botoma baa lagu hay botoma inay dhaqaalaha la dhisa dhaqaalaha la dhisa aw Mhm.
ha yani hasala fund ay- ayaa la keenay sharci looma marin waxba looma marin lagama yani uwezo fund shalay waa maqlaysay gaasaydaha kule waxa ku qornay lacagtii uwezo fund la dhihi jiray Mhm.
shan boqol oo yani milyan ayaa laga dhacayo scamas ka dhaceen dhallinyarana kule iska joogto marka waxaan kulley waa exposed marka baarlamaanka ayaa la rabaa dantiisa inaad fiirinin oo danta shicibka ha waqtiga 90ska 80ska yacni baarlamaanka jiray inkastoo ay dowladda ay authoritarian eh, dowlad dictator iska ahayd Mhm.
baarlamaanka yacni dadka waa la qiiroonay hadda baarlamaanka maanta taagan waa baarlamaan lagu soo doortay lacag oo lacag raadisay shicibka lacag ay kusoo doorteen ninkan waa lacag raadis Mhm.
yani sicir barar iyo inflation rateka maanta wadankan ka dhig hadda k r f darhad waxay keentay sharci laleeyahay inflation rate aan keenayna la- shilinka yacni qiimahaas ka tagay maanta nairobi waxaad maqlaysaa hataa rentiga in lagu bixiyo dollar ha meeshaas ay maraysaa saas nin walba ugu rakaafa gareeya wig shilinkan yani shilinkan yani laciifka noqday Mm.
si ay xoolihiisu hantadiisu ugu dhumin marka baarlamaanka ayaa la rabaa maanta triibka waxaa xasuustaa 2007 ma ahe 2008 baarlamaanka cusub markaa soo galay Mhm.
shilinka waxaas tagay eh, yani boqol iyo eh, toban iyo sideed meelahaas yani waa la qayli com- waxaa loo foomgarey committee committeeda la foomgarey waxay dhahday shilinkan waa in lasoo dejiyo ma siyaasaa ku jirto ma siyaasaa ku jirto ma dan shaksiyaa laga lahay shilinka maxaad cirkaas u qabtay yacni maanta intees maraya boqol exchange rateka waddankan fiiri maanta exchange rateka intaas ku darsama dhibka keena maxawa waxaas keena leba factor leba yacni dhallinyarada kulli shaqaa laga futayna qaar ciddaa iska joogayeen shidaas keena ma fahmaysaa industriyaasha qaarkood inay shaqaynaa suurtagalle yacni sicir barar iyo balaayaa dadku baarlamaanka yacni 2008 shilinkan waa la dagaaleen committee parliamentary committee aa la appoint garey Mhm.
la institute garey baarlamaanka ayaa shilinkii fiiri haddana waxaa laleeyahay dowladda mar laba dowlad transition markaa jirtana siyaasad badanaa iska jirta daraad waa maqlaysa central bank governor njoroge waxaa dahay waxaa liigu handaday ina golden back lasoo celiyey marka shilinkan ma shilin siyaasa ah inaad suwikasaan u noqdo ma, ma, ma ama dhaqaalahaba taagan Ri- yacni shaqada niminkan loo doortay ma hayaan maxay u haynin lacag ay kusoo galeen lacag ayna raasanahayaan waa tahay waayahay aad baa umahadsan tahay camir Eh, waxaanu eegi doonaa siyaasadda iyo canshuurta waad aratay hadda dalka madaxweyne cusub ayaa la doortay Eh, madaxweyne hore ayaa jiray xisbiga jubilee ay iskala tirsanaayeen laakiin hadda een, waad aratay halka ay kacdoonku ka bilowday qaar ka mid ah xulafada eh, william ruto ayaa markii hore arrintan eh, markaasi ka hadlay oo sheegay in ay tahay in laga daba tago eh, qoyska kenyatta iyo qoyska moi oo la eego waxyaabihii markaasi canshuurihii ay bixinayaan bal arrintan haddii aad eegto eh, maxay ka micnaysan tahay ama halka ay markaasi eh, eh, iska qabanayaan nin horta canshuurta waasaan kuu sheegay waa wax laiskugu talagalay in laisku handada Mhm.
maanta maraykanka iyo ingiriiska waxaan lagama hadla madaxweyne kaasii horreey kuma handadi kartid canshuur Mhm.
waa wax iska cad madaxweynahana waa bixiyaa dob- dowladdana way bixisaa qof walbana waa waa bixiyaa Waa tahay.
waxaad xasuustaa ma- yacni trump waqtigiisa nina yacni sh- chartered airline asraacay wasiirka yacni ganacsiga waa dhibka ugu imaaday waa aragtay yacni wa- xagga sharciga nidaamka iyo dastuuriga yacni canshuuraha waa way caddahay Mhm.
laakiin meeshan waxaa iska noqday in laisku handada laisku yacni laisku dhiba Mm.
ayay tahay wax sharciyaysan maaha kenyaankana marka dhegta looga sheego wax yacni siyaasada yacni dadkan waa la waa la bartay dadkan maxay qaadan karaan hataa gabolahan kasoo jeedna dadkan consumable societygan maxay consume garayn kartaa maxay cuni kartaa waxay cun kartaa siyaasad marka siyaasadii aa mar walba loo bedelahaya marka hadda da- daraad waxaa laisku haysta canshuur canshuurta way caddahay sharcigan ku sheegnay sharciga 209 waa caddeeyey waxaa le income tax waxaa la dhahayaa jira dhaqaalaha yacni laga qaada Mhm.
corporation tax waxaa le laga qaada Mhm.
value added tax canshuuraha yacni laga qaada alaabaha iyo consumableka Mhm.
waa waxa iska cad midda bodka laga qaada alaabaas keensatay chinaas ka keensatay dowladda waa lagu canshuuraha marka dar hadba gazeedka waa ujeeday afar boqol iyo soddon iyo laba bilyan ayaa china recordka yeela iyo recordka kenya taalla ay ku kala duunaayeen lacagahaas meel ay aadeen waa lalayahay waa yacni waa portka lacagaha yacni china oo alaab laga soo rara Mhm.
waxay tusay sideed boqol iyo dho- yacni bilyan Dekedda.
inaan laga soo gatay Mhm.
dekada kenya oo iyadana yani kenya national brevet statistics aa jirta k r a jirta k p a jirta dhataada lahay waxay tusay afar boqol afar boqol bes afar boqol iyo soddon bilyan ayaa la waayo hadda lagu mashquulsan yahay marka canshuuraha la qaada exercise duty waa ku sheegay waa midaan yani biyaha laga qaada qamrayaasha laga qaada waa iska caddahay ninka company iskale waa caddahay familiga kenyatta canshuurtay bixinin You see, dadka waxaa un la dhahay canshuur waa general Mhm.
blanket condemnation yani waa wax weyn oo qofka laska kenyaankana waxaaba la bartay marka la dhahay hebel canshuur ma bixiyo maanta matianga lagu dhigan yahay max- maxaasa la- la- laisma warsanayo Ma- yani dowladahan yani hormarina qofkii wixii lagu haasto oo cadaa banaanka la keenaa meeshan waa yani wax iska guud cidda maama maama ingina waa hadashay maama ingina waxay dhahday canshuur intaan annaga bixinin hana looga shama canshuurtay bixinin waa hal canshuur marka sax waxa hadda laga hadlay wax la dhahaa yani yani markaas qofka dhinta yani dhaxalka ma la canshuuri karaa ma la canshuuri karaa kenyatta intays ka keenay systemkaas wadankan kenyatta waa fa- founding president yani ninka madaxweynaha koowaad ee wadankan waa Ee, Kenyatta.
asaase.
Ah, kenyatta markaas wadanka asaasi sharcigii soo qaatay waa sharcigii cadaankaas ku dhaqanay cadaanka sharcigaas ku dhaqanay maxaa waa marka in laysgumaada in laysdila dilitaan wadankan feere ma- yani ma- goormaas ku bilowday qaf yani siyaasad loo diri goormaad bilowday yaana laga bartay canshuuraha yani kootiga hataa la xirnaa yani strip jacketkan oo charles john waxaan xirnay waxaan kulli waa imported idea canshuurtan marka laisku gumaado yani waa administrationka ay ka mid ahayd part of african governance yani in afrikaanka lagu yani lagu xukumo canshuuraha Mm.
yani waxaa iska hed atool wixiyaasun museegaan qaatay preference ay siisina waad qaatay wixii yani ay u garatay social entitlement yani qofkii wixii u garatay oo asagu yani dadkaas u weynyahay waa madaxweynaha koowaad sida cadaanka oo kale soo dhaqday marka marka meeshii fadhi yani ninka cadaanka gavanaga ayaas asagu fadhiistay inta gavanaga as ka faa'iidi jiray wadanka cashuurihiisii dhaqaalihiisii dhul ahaanba waa isku wareejay waa nidaam marka afrikaanka lagu eedeeya oo dad badan oo buug qoray ay dhahaan afrikaanka markay qaateen yani xukunku waxay noqdeen cadaan yani maqaar madow wata marka ninkan waa isisiyeen moyna asaguna waa isisiyey laakiin marka dambe waxay keeneen siddeetan iyo labadii yani waa la apologe garay inaan qof walba laga qaadi karin waxaa jirta waxaa la dhahaa state apolation act marka indaa la kala akhriya waa dhib in laisku akhriyaa fiican tii hore oo la asaasay oo la dhahaa state act iyo midaan cusuban oo la dhahaa state apolation act Ah, hataa hataa maanta inday keenaan lagama qaadayo waayo qof walba oo dhintay xoolihiisa ku- dadkay ku wareegaan in laga qaadin canshuur qof walba ay u taallaa qof walba ay u taallaa yani mo iyo kenyatta maaha laakiin waxaa ku ficnaa dowladda yacni accusationkan oo generalka yani hebel waa waa- yani waa gardaran yahay laguma gardarnaada inay dowladda faahfaahisa ciddan waa ka- waa shaqaysataa ganacsi ay ku jirtaa dhul ay ka shaqaysaa wax walba ay ka shaqaysataa media ay ku jirtaa intay canshuur laga bixinin Hmm.
yani warcad madaxweynahan waxaad xasuustaa tariibka hore yani dowladdii soo dhaafnay yani joho hataa waa maalin la dhibi jiray aa jirta oo laga xiri jiray wax oo iska siyaasadeed marka dambana siyaasa ku dhamaatay hadda ninkii humphrey crioki la dhihi jiray iyo naagtan hadda siyaasada ku jirto oo la dhahaa karoche kulli aawe Mm.
kaysaska aawe kulli kaysaska waatana nuurdiin tuurahaya yacni waxaa lalayahay evidence marka midaan madaxweynaha ma hadal podium oo siyaasad laga sheegay miya ama waa wax cad intay cad tahay waax looga talagelay canshuur qaadka wadankan ayaa jirta treasure ayaa jirta waxaa leedahay madaxweynaha kama hadli karo isag kama hadli kara hataa exemption marka la bixiyo sharciga waxaa leeyahay tax exemption marka la bixiyo two zero nine waa inaas yacni een, hanti dhowrka qaranka yacni attorney generalka ayaas arka qardaasahaas oo approve gareeya iyo nidaamka qofkan exemption lagu siiyo marka wixii ma fiicna in la siyaasadeeyo laakiin soom si- yacni kenya dadka shacabka jooga ayaa shacab siyaasada kilix laga geli kara noqday marka oo dhinaca dhaqaalaha iyo wixii ninkaanaas ka soo galay ballanqaadkii ugaalidaa la raqiisanaya maanta waa ujeedaa boqolkiiba soddon thirty percent hataa l b g da ay ku darsantay wax walba ay ku darsamayaan canshuurta cirka ay marahaysaa framework looma haya marka in lagu mashquulo waa iska siyaasa madaxweynihii hore lagu mashquulo yani da- daraan waxaaba la siiyaan ujeeda benefit aadsi madaxweynaha oo todoba boqolo milyan ku dhow ina bisha la siinayo madaxweynaha marka adiga ummaddaa laga gedi karaa siyaasa marka ummadda waxaa la rabaa siyaasa in laga gadeen bese oy wixii isweydiisata yacni maanta adinta inta lagu qabto lagu dhaaniyo adiga waxaa tahay waxaan kenyaanka waa okay waa yahay ay iska leeyihin intaas lama rabo in la dhaha madaxweynaha eh, familiga hore wixii lagu haasta ama qof walba oo kale hadda bangiyaashaa la haastaa equity bankaa lagu dhigan yahay waxaana lagu dhigan yahay siyaasana uma fiicna hadda institution of businesses yacni meesha waa aragtay yacni indaa hal mar la dhaha first community hal mar indaa la dhaha meeshan yacni ganacsi xumaa ka jirta waa laga kala Sa.
tegaya marka siyaasa badan wadanku ma fiicna waxaa fiican qofka wixiis hagaajiyay madaxweynaha indaas yahay in la dhaha waqtigiis adig ku jirtay intaanoo qof aas exemption tax exemption hadda ka yaree waxaa jira xafiis la dhahaa tax remission and exemption office tree office la dhahaa jirto importka la dhiil garay wax la- in la dhahaa fiican madaxweyne markaas ahayd intaanoo qof ayaa tax exemption siisay oo sharci xumo ku siisay oo lasoo qoro wixii wax cad ay noqdaan ma aha la dhahaa niyow adiga ganacsiaad ku jirtiin v a t ma bixinin shanta sano tobanka sanood aday madaxweyne ahayd corporation tax tobanka sanood aday madaxweyne ahayd ma bixinin inay caddaata wixii laisku haya oy kenyaankan iska qaadanin warka maarta Mhm.
ayaa haboon waa tahay Eh, aad ba mahadsan tahay eh, caamir laakiin haddana waxaan u eegi doonaa een, canshuurahan lagu dare een, waad ka hadashay hadday biyo ayaa qayb ka ah een, waad daratay xitaa n s s f t lacagihii la bixinaya xitaa in hadda ay maratay eh, lagu daray bal arrintan maxay ka bedeli doontaa dhaqaalaha hadda dalka aad sheegtay dhulka yaala niyow shicibka hadda meeshaas ku jiro waan kuu sheegay shicibka waa shicib covid ka soo baxay dagaalada ukraine ka jira as affect garay adduunka dhammaala maanta yurub iyo kulli qof walba as nidaamka la raadinahaya marka in maanta canshuur lala taagsada incomekan taska imaada in laisweydiiyaa fiican hadda yacni waxaad adi hala review gareeya in si safay dowladda leeda upward ha loo review gareeya yacni kor ha loo fiiriya meesha laba boqol la qaadi jiray oo contributorga ninka contribute gareynaana laba boqol bixin jiray employergana laba boqol bixin jiray afar boqol saad lagu bixin jiray ayaa waxay leeyihiin ha laga dhiga laba kun labada kun ha laga dhiga iyo beecsharada laga hagaajina labadaas kun ma kasoo bixi magarne debateka inkastoo Sax.
hadda dadweyta draft budget policy marka la marinayo public participation ayaa ka jiray Mhm.
yacni shacibka in loo sheega yacni shacibka in loo sheega shacibka naftiisa waxaan inaa iska gadooda oo iska aamusin inkastoo marka public participation budget markaad maqashidna shacibka dhammaan loo firin because shacibka waxaa masala n b ga yacni waa yacni sovereignity-ga yacni yacni awoodda shacibka waxay ku jirtaa ninkaas ay soo doorteen Xildhibaanka.
xildhibaanka Mhm.
xildhibaanka ayaa meesha jooga laakiin ganacsatayaasha iyo dadkii waa loo yeeray marka waxaa fiican labada kun intay kasoo baxi beecsharo hadda covid kasoo baxday yacni global shocks waxaa la dhahaa jira adduunka markaa dhib ka dhaca waana saamayna dhib kaloo annaka noo gooni ayaa iska jiri kara election aan kasoo baxnay abaaraha wadanka ka jira oo baahan oo yacni maanta waa aragtay dhibka ka jira dadba iyuku maanta yacni boqolkiiba eh, afartan soddon yacni maanta geley loo qaybinahaya yacni canshuurahaasaan ma ka kacan marka baarlamaanka ayaa la rabay inay waxaan fiiriyaan dadkan canshuurahan ma ka kacaan dowladda laakiin hal meel ay ka fiirinaysaa inay adduunka dadka ay deynta kasoo qaadatana ay ku qancisa ay dhahda anaka statementgayna waa kan canshuur fiican aan wadanka ka aruurina oo hana la siiyo deynta deyntaas shaqadii looga targalay ma qabataa spending government spending markaad maqasho labaa loo kala saaraa mid oo growth keena yacni Ba- boqol kunaan soo qaadi Faa'iido meel- ah, keenaysa.
boqol kunaan soo qaadi meelaan geliyo meesha ingilisa return investment ayaa jirta ay caddahay midna waxaa jirta yacni lacagta waa la dhunsanaa ah lacag la dhunsaday noqotay ma muuqato marka adigana dayn ay kugu tahay qafna waa ku taajiri marka hadda dara tata gazetka waxuu ku qornay ujeeda yacni labaatan iyo laba milyan oo kenya ayaa waxaa ka hanti badan afar qof afar qof yani waa wadan saas oo yacni kala tegitaanka yacni gabka aad- Farqiga aad- u dhexeeya.
farqiga aadaas weyn yahay Mhm.
marka ummadda waxaa la rabaa inay embiyaasha u naxariistaan Do- kenya sharci ma soo rogay canshuur waa soo rogay laakiin executive powergan in la jaggareeyo oo la fiiriyo oo lagu xadgudbin dadka baarlamaanka ayaa u taagan Mhm.
baarlamaanka ayaa la rabaa inay dadka ka aruuriyaan dhaqaalaha markaas fiican yana dadka canshuur la saara Mhm.
markaa dhaqaalaha xun yana dadka laga qaada laakiin hadda ummadda meel walbaa laga soo handadaya yacni noloshan waa adkaanay hadda setimer aad ku dartid setimer intaad ku dartid maxay ka macno dhigan tahay productionka cirkaada productionka intaad cirkaada maxaa dhaca kenya maanta nuclear energy kuma shaqayna power lightingkan aan ku shaqaynaa power lightingkanna maanta waa aragtay waa lacag boqolkiiba adiga lixdan waxay aadi kii kala canshuuraha loo gooyaa marka goormaad qofka recover garayna suuqan covidaas kasoo baxay daradaas ka warqabta adduunka xirnay adduunka ka kabsan la maraykan oo big economya ka kabsan la britainia ka kabsan la marka kenya in dadka lagu handada canshuuro maaha waxaa fiican ina treasury waa yacni meeshaan oo oo- Wasaaradda maaliyadda.
wasaaradda maaliyadda Mhm.
ay policy dadka u naxariisana yacni canshuur bayda- canshuurta nafteeda saddexay baa loo kala dhigaa canshuurta koo waxaa la dhahaa, mid waa progressive tax horumar ay leedahay waa yacni waa- Faa'iidaa ku jirto.
faa'iidaa ku jirto midna waxaa la dhahaa retrogressive yacni dib ay dadku ridaa midna waxaa la dhahaa waa proportionate yacni waa isu dhadhaweysaa Mhm.
marka canshuuraha in laga fikira markaada midda kenya midee lagu waa tilmaami waa karaa mid ugu hoseysa oo Retro- yacni haa retrogressiveka oo Mhm.
dadka yacni hoos u dhigahaysa Mhm.
marka waxaa fiican yacni company maanta intaad canshuur saartid aad dad way of le- weighing aas hagaajiyo oo dadka banaanka iska dhiga oo shaqaalo futeeya shaqaalahaas intaysay ku noolaanahayn ha marka dadka ins- incentives aa la fiiriyaa incentive green areas aa la fiiriyaa ina kampaniyaal la keeno multilateral companies la keeno wadanka la dhisa yacni fiiri northeastern lixdan sano aysaan tahay yacni ba- sha- laba boqoloo sanana saana iska ahane Mhm.
wixii marka sheeke intaay noqoto ballanqaadkiis kenyatta hagaajiyo oo ahayd waxaan la dagaalaya yacni gaajada waxaan la dagaalaya yacni tacliin xumada wixyaa weli taagan ha isbitaal xumadaan la dagaalaya wixyaa weli taagan oo madaxweyne walba aad la imaadaya legacy iyo project saan marka ummadda waxaa fiican in laga qafiifiya canshuurahan fara badan intaa qafla canshuurahana dadka loo kala qadqaada yaa canshuur bixin kara hadda dadkan baarlamaanka ku jiro kulli power waxay uga cararayaan qaarkood inay canshuur bixiyaan ma rabaan dowladdana waa ay ka xishoonay laakiin ninkan masaakiinka eh oo bannaanka taalla laba canshuur ayaa jirta canshuur mid waxaa waa midaan national revenue ee dowladda kenya aroorisa midna waa mid ay countiga aroorisa iyadana sharciga sii a two zero nine iyada nafteeda ay waxayna ay aroorisa la rabaa licensing nin nin waxaas ay aroorisa sax marka qof yacni maanta iska hooseeya oo faa'iidadii iyo waxay isgedi lahay maanta ay aad u liidan tahay Mhm.
oo volume ku xisaabtama ama ku xisaabtama yacni arrimo badan oo jira oo expenses leh intay maanta labadaas isu qabtaan oo ay labadaba u naxariisan Mhm.
maanta waa aragtay dadkan la leeyahay kanjo adoo meeshaan yani wax ku gadayn day ku arkaan yani waa ku handadaan hal qardaasoo shan kun day kaa maqan tahay waxaa suurtagal beecsharo laba milyan inay u xiraan waxaas ay kugu dhibaan marka handadka faraha badan ganacsigan uma fiicna shacabkan uma fiicna waa tahay aad u maadsan tahay caamir een, waxaan u tegaynaa dhanka iyo nugistan gobolka waqooyi bari Ee, saddexda county halkaasi ka jira waxaa leeyahay dabcan hadda waxaa jira wax loo yaqaano ee, allocation of revenue in markaasi dakhliga lacagaha markaasi lasoo aroriyay ayaa la qaybsanaya saa sheegtay xildhib- eh, gofanayaashu waxay doonayaan ilaa iyo lacag gaaraysa afar boqol shan iyo labaatan bilyan Ee, dowladdu ama wasaaradda maaliyaddu waxay leedahay saddex boqol kow iyo toddobaatan bilyan ayaan idiin haynaa marka iyagu bal canshuurahoodu halkay gaarsiisan yihiin gobolka waqooyi bari marka kasoo bilow xitaa een, xilliga canshuurada dalka lagu soo rogay ilaa iyo hadda nin horta canshuura northeastern lacaga badan ayaa la siinaya intaan gadaal u fiirina Mhm.
Eh, waqtigii yani dowladda kenyatta markay dhalatay first budget waa heshay northeastern saakeena marka iyada emergency ah ku jiro wadanka lacagahaadna lacaga hadda la xisaabtama oo audit iyo transparency lahay maaha waxaad xasuutaa waqti waxaa jira district development fund waxaa lahaa la bixin jiray d d f Mhm.
ayaa la siin jiray northeastern Eh, lacagta iyada ahayd meel ay cirab iyo jaan dhigtay lama aqaana kenyada kale horumar ay ku gaartay Mhm.
annaka laakiin meel ay martay lacagtaas lama haya Sax.
waa laga soo tagay lacagihii budgetka waa la siinaya lacag hataa waxaa xasuutaa waqtigii two- eh, 1999 la baasmaray indaan- oo, eh, 1999 oo la dhaar local authority transfer fund oo two percent ahayd meel ay martay lama haya lacagaha consolidated fundkana ay imaaday hadda oo 15 percentiga oo marka commission for revenue allocation dad la dhahaya sharciga ah, asaasi Ay- marka dadkan co- commission for revenue allocation la leeyahay sharciga 215 article 215 waxaas leeyahay waa inay marka sida lagu qaybsan lahay yani labadan awood devolution marka imaada dowladda hoose ay imaada iyo dowladda dhexa siday wax yani kala shaqayn lahayeen xagga yani dhaqaalaha ayaa la asaasay wax la dhaha commission for revenue allocation commission for revenue allocation marka waxaas fiiriyey arrimo badan yani third base formula waxa la dhaha ayaas fiiriyey waxaan marka yaa ugu dhib badan kenya Ah, dhaqaalaha la fiiriyey marginalizationa la fiiriyey yani ummadda sida yani loo yani loo garab geliyey maaragtay oo ga- garabka looga reexay waqtiga adiga eh, xurnimada leelih hadda dhexdooda ayaa la fiiriyey waxaa la fiiriyey maskiinnimada dhulka baahan ka jirta waxaa la fiiriyey infrastructureka intees ka jira adiga waxaa ilaahay qoray oo ilaahay dadka northestern xaqooda ugu soo qaaday dadkan kenyaanka Mhm.
iyo koona canshuur laga bixin canshuur lagama bixin northestern ninka nairobi ka shaqeysta waa nairobi laakiin gaarisa wajeer mandera janwari idin hadda soo dhaafna keliya equitable share waxaa la siiyey 14 billion ha isku darkooda ha isku darkooda shan shan shan camalaa la siiyey laakiin iyaga ma soo xareyaan canshuur baa leedahay ma soo xareeyaan hataa onsos revenue waxa laa jirta Aye.
yani county government budget review reportka ayaan fiiri yani markaad fiirisid lacagaha laga soo xoreeya waa toddobaatan sideetan milyan ah annually ah laga soo xoreeya onsos Sanadkii.
revenue qaarkoodna automated ma baha dadkani waa lagu dhibay shicibkani waa lagu dhibay maamayaasha suuqda ka ganacsada waa la dhibay laakiin lacagta in la dhacaa ay aaminsan tahay Mhm.
aan aaminsanahay oo yani record fiican kama jira Waa tahay.
meeshaan waxaa iska noqotay dad oo corruption wadankan meeshaad joogtaas wax ka cunaya yani fres la dhaha jira kenya iyo iyo it where you work systemka oo kenya ku shaqeeyaaba meeshaad adiga ka shaqeysaaba beertaade nin walba marka waxaad cunayaa niminkaa marka lacag fara badana loo dhiibay laakiin lacag dhaqaale canshuur iyo ku- kiwi countiga onsos revenue hataa onsos revenue kontonka milyan oo mandera wajeer gaarsa laga soo qaada county yani waxaa loo dhigaa county fundka meeshaan treasury aa loo dhigaa waxaa loo dhigaa central bank lacagahan kale oo marka 15 percentga aan dar looga daraa marka lacaga badan oo xadad lahayn oo development oo yani yani eh, developing partnerskan ay bixiyaan oo la dhaha yani devolution eh, yani support program lacaga badan ayaa la siiyaa laakiin maxaa looga naxariisanayaa dad ahaan dad ahaan inay yani sharciga kenya yani ayaa qaba inay ummadda dignity iskula noolaata yani Si sharaf ummadda- leh.
si sharaf leh ummaddana ay sinaato sinaashadii daraaddeed waa marka niminkan boqo- hadda sharciga eh, waasaan hadawtu sheegay audited accountiga la fiirinaa the last financial audited account lacagihii marka ka goo 15 percent ma la siiya 15 percent lama siiya Waa- regular regular loogu dayaa yani marka lacagaha ay hadda rabaan iyaku waa afar boqol iyo labaatan iyo shan bilyan ay ay weydiiyeen dowladda laakiin dowladda waxay allocate gareysay hadda draft budget policyga aan firi saddex boqol iyo siddeetan bilyan ayaa la siiyey marka saddex boqol iyo siddeetan bilyan ka taa intaa nidaam loo sheega hadda mandheera iyo wajeer iyo gaaras intaad fiirisid shaqaalahan faraha badan oo yacni dadkani waxba uma sheegi kartid you see, dadka waxba uma sheegi kartid shaqaalahan faraha badan intay jiraan development ma jiraysa noodatan horumar ma jirayo horumar ma jiraayo Mhm.
shaqaalahan maxay qabtaan waa marka va- ma- ma- value for money ma jirtaa dadkan lacagaha la siiya ma ka soo baxan hadda nairobi mombasa intaad fiirisid firi mombasa yani lix iyo toban eh, yani wax ay create garaysa p s waxa la dhaha oo chief officers county chief officers mandera soddon iyo laba wajeer labaatan iyo sideed gaari waxaan dadkiina yani ritaan ma leeyihin yani ninkan mushaaraadkiisa laba boqol oo dhodho aad qaadanaya kan kale waxaad qaadanaya wasiirka laleeyahy intaas sharciga maxaad ku siiyey limitation hadda wasiir intaa lagu dooranaa ma laazim miya toban kaba inaad siisid waa isku cilcilshan kartaa adiga nin rafaadsanaas tahay marka lacagaha nala siiya yani value for money ma jirtaa dadka yani wax ma ka warqabaan hadda mandhara camal ayaan u jeeday buugaa ilmaha la siinaa buug lacagahan waa lasoo dhici jiray dhadhowet arrimo maxkamada ka jiray mandhera oo la jooji basari c d f ayaa dhadhowet auditor generalka reportka inaad akhriso ma aqaana waxay dhahday one point two billiona c d f laga dhacay oo conton constituency lacagahan marka waa la dhacaa waxaa xaqiiqada ah lacagihii 1960 na la siinay ilaa ka hadda inaa accountability ay ka jirin northwestern maxaana yeelaa odayaala laiskugu yaraa dadaa laiskugu yaraa waa laishabaara laisdhaha lacagtan waa lacag dhuntay waxaa suurtagal hadda mandera oon aniga ka cabsi qabaa basarigan hadda la sheega shanta sano inay isgulaha lacag la siinin because aniga waxaan arkay budget c d f account check la qori oo iskuol loo qori oo laga soo ceshtay oo cunugana la dhahay visa laga bixi oo checkina hadhowteed lasoo ceshtay waxaa suurtagal shantan sana inay lacagtan programkan hadda ay wadaan countiyaasha oo iskuolka laga bixinaya ilmaha basari laleeyahay oo un heedhamastayaasha lacag yar lacag yar loo dadaaya shanta sano markay dhammaato ama afar sano dhammaato ama saddex sano aas iskuulaha laga soo raacdeeyay ardada idoo lagu leeyahay mid walba konton lixdan kun ha oodna dhib weyn ka imaadi karaa marka in waxaan la xadada lacageen hore ayaa maqan c d f aw meeqaa sano jirta kutoka two thousand and three dowladda kibaka ay la bilaabatay c d f mar anakaa ugu badnayn boqolkiiba toddobaatan aan qaadanayna anaka c d f boqolkiiba hundred percent aan la siinay kenyaankan kalena toddobaatan ay qaadanayeen intaadna maxaa looga naxariistay dadka waxaa looga naxariistay inay yihiin dad rafaadsan waxaa imaaday devolution fund ummadda waa looga naxariistay lacagay iidahayd marka maanta ma muuqdaan ma muuqdaan marka waxaa northwestern waxaad ogaatiin hataa buugga buugga maanta ay countiga kusoo gata nin governor waxaan aragnay gaari gacan kusoo gatay boqol kun sooma sooma aanway guuru naagta wasiiradda hanjari maxaa lagu haastay halka qalin meeqay kusoo gatay marka buugtan ilmaha loo qaybana horta meeqaa inku joogtaa halka buug meeqaa inku joog in la xisaabtamo niyow ayaa fiican
waa tahay aada u mahadsan tahay caamir bal saaxiibadaan siin doonaa fursadda daqiiqadaas u socda laakiin waxaan doonayaa inaan markaasi eegno habka loo xado canshuuraha haddii aad naga dabageysid dabcan waa waxaan filayaa waa topic weyn laakiin aad inoo soo koobtid ne horta waxaan waa wax weyn topic weyn waa canshuuraha waa laba midda countiga automated maha waaba la xadaa iyada caadi a loo xadaa midda countiga automated maha ma loo dhidgarayn kara ummadina waa lagu dhibaa ninka neefkeena gaarisa wajeer mandhera waa lagu dhagan yahay maamada camboogada wadata waa lagu dhagan yahay lacagta idaheed aawey ha reportkan aniga akri lacag dadkaas lagama qaada ayaa qoran taas automated maha waa la dhacaa middaa national government umad laba laba laba laba wajeelada tax evasion scheme waxaa la dhahaa in canshuurta la xada oo nadaam xumo lagu xada yani mis declaration qardaasi invoice ka kuladaas beenka sheegi ma fahmi shaqaalihii camalaas hareen aday toban kuu shaqaynayad laba qorani nidaam saas oo evasion la dhahaa oo indaa lagu audit gareyna basically tax waxa fundamental base way audit in lagu kor imaado oo dowladda kusoo kor degto lagu audit gareeya ayaa lagu ogaan karaa midda kale mid avoidance la dhahaa jirta marka waa wix hadda trump iyo waxaan lagu hasta waa wax qamridaysan yacni knowledgeas ku dhici waa og tahay meesha gabkaas fiirina sharciga meeshaad meeshaan sharciga kelidaas fiirina hadda kro kalood waxaa jirta waxaa la dhahaa tax tribunal tribunalka lagu aadinaa waa doodi waa weyngarayni high courtkaas aadi appeal courtka ugu dambeysa tax yani arbitration marka waa nidaam labadaas ay u kala baxdaa marka evationkana fara badan marka mis declaration under declaration hadda podka kalood waxaa suurtagal inaad tayar keene waxaad qorana inaad keene tiles waxaa suurtagal qof inaad dar keena ayaad qorto baawaan keene ma fahmaysa waxaa suurtagal borderka marka laga soo geleeya sokorta shan boqol oo loor gaariga wada in la dhahaa waxaas wadaa laba boqol oo loor ma fahmaysa yacni under declaration laakiin yacni inta sida guud waxay u kala baxdaa labadaas avoidance ood qofka sharciga isticmaala inaad dhoojgareeyo canshuurta ka laabta oo isbixinin oona taadna sharciga ay siin oo meel la geyn karin waayo sharciga marka ida jira ayaas akhriyoodna ka faa'iidaysta midna waa mid iska bareer labadan ay u kala baxaan marka waa tahay aada u mahadsan tahay caamir camar umahadsanya camir maxamed dabcan oo inoo faahfaahinaya arrimahaasi taxationka iyo weliba canshuuraha iyo waxyaabahaasi ismaamulada iyo weliba aanu eegeynay canshuuraha badan ee hadda dalka markaasi lagu soo rogay dhankaasi iyo saaxiibada ayaanu fursada siin doonaa daqiiqadaha soo socda waadsaa dhegeystayaal bal daqiiqadaha barnaamijka inooga harsan ee haddii waraysiga iyo su-aalaha aan halkaasi uga gudubno dhegeystayaashan fursada siinayna iminka si ay qayb uga soo noqdaan wixii su-aal ay qabaan ama markaasi ay doonayaanna iyaguna ee nagala soo wadaagaan ee waa u furan tahay daqiiqadaha barnaamijka nooga harsan ee ku saabsan arrimahan uu ka hadlaynay iyo sidoo kale ee lacagahaasi iyo canshuuraha gobolka waqooyi beri waa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal u tirbanaya qadad ku jira saaxiibka ugu hore asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu haa walaal adigii camar waan islaamay waa maxamed ibraahim oo jooga qabanka mareera waanu kaa qaadnay maxamed soo dhow
aad o aad waan dhegeysanayay camir iyo adigaba marka maxamuda madaxweyne ruuto markii lasoo doortayba inuu yacni kaabeen u galay soo aruur magaras waa tahay
taasaan kasoo gudbo qabanka mareera aan joogno lacag badan ayaa soo gala sida uu sheegaya camir sax
xitaa waxaa jiro fee laga qaado dadka isbitaalka dooqda oo isbitaalka weyn ee madeera ee public ah oo lacagahaas marka waxaan weydiin lahay lacagaas ma county government ay udhacaysaa mise xitaa daawadii daawooyinkii waxaa laga yaaba inaad helin oo yacni lagaa qaado sarfex lacag ah waa tahay marka marka waxaan weydiin lahay lacagaas camal laga qaado dadka laga aruuriyo haddana aan daawooyin laga welayn ma county ay udhacaysaa mise masala aada umahadsan tahay
waa waa mahadsanta walaalow arrinta jirta waxaa waaye canshuur ruto waxaad ugu darayaa yacni baahidaa meesha taalla waddanka deyn badana lagu leeyahay sagaal trilliona lagu leeyahay oo u taalla ninkan intrigiisa waa buuxaa yacni shaqo badana u taalla marka midda keliya waxoo lagu aas u arkay in lagu looga bixi kara waa in canshuur badan dadka la saara midda mandheera dowladda sharciga waxaad siinaya inay dowladda yacni maamulka oo govern county government sharciga waxaad siinaya inay canshuur qaadi karta canshuuraha waxaa ka mid ah canshuurahan aan hadda sheegayo isbitaalaha laga aruuriya midda jidadka laga aruuriya midda gaariyaasha soo gali laga qaada sharciga ayaa siinaa shaqadii looga talagalay ma lagu qabtaa lacagtaas waa lacagtiin hadda ku sheego waldhaha onsos revenue waldhaha iyada waxay soo aruursani lacag yar ay soo aruursani lacagteeda markay soo aruursato waxay ku soo ridi excheckaaga central bank central bankaa loo dhigaa boqolka milyan oo soo aruursatay ama kontonka milyan waxaa looga daraa lacagahan kaleo county government mar ayaa hataa dibeedka waxaa socday sida county walba countiga dhaqaalo soo aruurin badan ha loo kordhiyay lacagaha devolutionka marka midda iideed waa socon weysa maxkamada laga hade marka waxa division of revenue act la dhahaa ayaa jira wax waxaa jira la dhahaa county allocation revenue act sharciyaal badan ayaa ka jira iyo commission for revenue allocation balaayaa ka jirta marka systemka waxaa ah lacagtaas waxaa la rabaa inay shacibka wax u qabata lacag badanaaba loo siiy hadda mandheera waxaad arkay dhanida dadkan la dhahayada yani devolution support program hataa lacagaha isbitaalka waxaa suurtagal in shacibka laga bixiya oo laakiin shacibka ay gaarin marka dowladda ayaa waxaa la rabaa horta nio meesha waxaa ka jirta waxaa yani lagu yani lagu yani lagu lagu lagu lagu define gareeyo oo la dhahaa brigandage yani tuugnimo xad baxsan oo robbery tuugnimadaaba kale corruptionku waa wax yar yani lutinka ka jira meesha yani wax yar maaha marka lacagahaas waxaa looga talagalay shacibkan laga aruuriya oo loo soo celiya oo iyukuna ay ku farxaan wax badanaaba beri laga qaadi karaa ha ninka marka neef la dhahaa neefkan waa la canshuura meel sheed loo dhisa oo shaah ku cabi kara ku harsan kara ninkaas berri lacagtiis bixi lacag ka badan bixi waa la dhihi karaa laakiin hadda waxaa taagan adi isbitaalka fiiri waa imaade lacag yaraa lagaa qaaday oo diiwaangeline lacagta diiwaangelinteed yacni waxaas ku heshi daawa iyo nidaam fiican indaay boqol laheyd shan boqol ka dhig indaa lagu dhaha waa kubali marka annaka lacaga hataa kaash waa la dhacaa waxaa iska dhaafaday midda ade lagaa qaada maaha midda la siiyaa la dhacaa dadkan hadda waxaa jirta odayaasha kuleed cash transferga odayaasha la siiyaaba la dhacaa saan annaka naqaana wixii intaa la sheegan ama maxkamad laga aadana waxaa raay iyo habaar ay isu bedelay marka nidaamka waxaa la rabaa dadka in loo adeega ayaa canshuur hadda kenya inda canshuurta hataa national government marka lagu dhahaa canshuur aan bixi oy dowladda ku naxariista hadda maraykanka ninka joogo inday maanta ay ka yani hoostaas u dhaca dowladda ayaa biilkiisa kafaala qaadaya ilmihiisa iyo isagu ninkaas berri markaas haddana shaqo hela inaad dowladda lacag badan siiya waaba raba meeshaa marka waxaa waa meel abar meel hataa wixii laisku soo daqaystay layska dhacawa
waa tahay aad u mahadsan yahay caamir bal saaxiib kale ee qadadka inugu jira saaxiibada kale haddii aad siisid yuusuf star f m halow waa tahay waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m halow alo asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
xuseen baler hadalgelis soo dhowo xuseen
abu waan ku dhowahay haya haya
niyahow horta canshuura aan la gurahayo wax maanta bilowdeenno kenya intaan usoo aqlino canshuurkan waa nalooga qaadaya habarna lagu badiyo oo hadda maanta saraha u kacdo waba xagta wayba ka baxda hadda laakiin tii hore iyo tii dambaba wax waxna loogu qabtana waan garan la'nahay waa tahay
meesha hadda aan joogo xabalgariir la yidhaha sababta isbitaalaa ka jira isbitaal baa ka dhisan toban sano u dhisan yahay waa tahay
daawo ma laho takhtar ma laho oo lama siinin weligii lama furin waa meel kenya ka mid ah lag dheeraa baan dhex jooga canshuur baa laga qaadaya canshuurta laga qaada kay gashaa waa tahay marka la dhisayay maxaa laga rabay maqaniisad baa laga rabay ma- ma joox baa laga rabay maxaa dadweynaha in wax lagu qabto samiinka aada u mahadsan tahay
waa waa mahadsan yahay Eh, marka nin meesha waxaa jira eh, horta shaqada waa la kala qaybay Sax.
shaqada county government iyo national government waa la kala qaybay fourth scheduleka ayna ku can tahay ay ku cad tahay fourth scheduleka intaa la aqriyo county government wixii sharciga agtiiya way qoran tahay sax waxaa ka bilaabana ko- midda koowaad waa dhaqaalaha la geliya yacni beeraha midda labaadna waa health sax ninkan waxaad hadda sheegana dowladda dhexa lama taala dowladda countiga ayaa la taala marka guriga marka la dhisa dadka in laga dhadhacsiya ayaa waxaa fiican gurigan waa qandaraas ninaa gaari ka gadanahaya mogay dantaadaba looma dhisahay Sax.
ummadii u sheega marka derbiga marka la dhisa waxaad maqli derbiga lagu dhisay meeshaan lagdheeraad ninkan sheegaya in lagu dhisaa suurtagal eh konton milyan kontonka milyan ase fiican hadaa looma dhamayn oditaas ma tagaayeen lama asees garaynahay lacagta aw marka waxaa suurtagal toban milyan in meesha lagu dhisay afartan milyan la kala goostay horta marka qard la dhisaa barnaamij saase dantaada ma loo dhisahaya mandheera ayaan tagay wajaar ayaan tagay waxaas arkay guryaal iska dhadhisan oo national government eh, I mean county government dhistay oo lagumana jiro yani qa- yani danta laga lahay maxaa waa danta Maxay laga tahay?
lahay waxaa waa inay nin aas ku shaqaysto oo lacag ka hela moogi dan a- adiga lagugu adeegaba sida hadda looguma- ninka uu sheegayo ha lagugumaba taragelinba dadkana saasaa ogaadeena yacni waxaan la dhisaa kulli waa wax aad dad dhalinyaro ah ama aad odayaal ama dadka adig systemka siyaasadda soo dhisay waa return on political yacni effort yacni dadka siyaasadda maalgeli oo dhaqaalo geli ayaa ka faa'iidaya guryaal meel iska taagan Sax.
ha yani magaalada aan tagay aniga magaalada mandheera la dhaha magaala raamol dhahan tagay waxaan Mhm.
arkay yani library yaa la dhisay lagu dhahay library wax ku jiro ma lah marka dhisitaankan maxaa waa war ummadda lacagteeda ha lagu wastagaraynin ummaddan adeeg iyo bulsho iyo dhaqaala ayay rabtaa kenya lixdan sano ay ka tagtay kenyaasaan ugu dabategaynaa waana lasii platformka kenya looga dabategi lahay devolution maxaa looga targalay inaas bridge gareeya inaas isu keena dadka tagay iyo dadka laga tagay inaad dhexdooda yacni maarta isu soo dhaweeya Mm.
ayaa looga targalay Farqi u dhexeeya.
laakiin maanta maxaa taagan meesha dadaa xisbi iska asaasana lacagtooda ku bixinaya dad yacni adinkana gacmaha loo garaacaya shalay yaraa maxkamadaadi mandheera oo dhahay nin arrintan saddex boqol iyo kontonkaan aan iska fiirina maxaa laga fiirinaa parameters see lagu bixiyaa see lagu bixiya horta lacagtan ilmaha fiiska la siinaa see lagu bixinaa ratioge boqolkiiba meeqaa ay countiga ay u qondaysay lacagtan saddex boqol iyo konton waa iska weyn tahay saddex boqol iyo konton milyan waa dhihi kartaa laakiin qayb ahaan percentageka meeqaa percentage indexaa waddankan looga shaqeeyaa yay gaari nin walba faqiir maaha mandheera waxaa la dhahay cunug walbaa laga bixina nin walba faqiir maaha nimin taajiriin oo lacag laha mandheera jooga masaakiinka miyaa looga taragalay ama faq- fakrigii masaakiinka waa isleeyihin yaa looga taragalay lacagta haye lacagta ma isdhuminayeen c d f maxay qabanay c d f waa la dhacaa intaa countiga ay lacag kaa bixisa lacagta c d f ta ayaa maqan intaay c d f kaa bixisa tii countigaa maqan marka ummadda ha fahmeena Hmm.
programka waxaan public finance sharciga waa handadi adi article 225 226 intaad akhrisid sharciga audit iyo control iyo h waxaa loo dhigay yacni inay auditaa jiraan inay intercorruption jirta inay k r a jirta inay jirta yacni financial reporting centers jirta inay police hataa c a d ay ka- koox ka mid tahay ay meesha joogaan oo waxaan fahmi waa la handadi laakiin wixii waddanka waxaa ah meeshaad joogtid wax ka cun ayay ku dhisnayd waddanka muddo dheer waa tahay Eh, saaxiibka kale haddii aad siisid ee qadka ku jira star f m hallow hallow dhegeyste
alo oo kusoo dhaweynaa salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
walaal waa axmed deeq oo joogo dheer ah maxamed deeq soo dhow
aad o aad waan is salaamay labadii nimo Mhm,
inuu camir allaha qarsiiyo marka waxaan weydiin lahaa hal su-aal mhm.
magaalada mandheera aan joogo diilahana ka jirta marka haye
marka eh, wasiirada eh, public bus- public service yani eh, wasiiradii yani dhammaan gafanaha ku jiro Mhm, waxaa moodaa inay iloobeen eh, baahida biyaha jirtay mhm.
lacagta badan oo loo qoonteeyey countiga aad ay badan tahay haye
marka eh, ulti iyo bixinayna ay leeyihiin marka biyo la-aana magaalada ka jirto marka maxaa loo iiloobadiila arda weydiinlaha waa tahay waa mahadsan tahay saan u sheegay waxaan foodsa dhulkan daa la fiiriyay waa devolve function county governmentga iska leh waxaa jira maanta wasiir oo biyaha waxaa jira yacni chief officer oo biyaha mandheeraan hubiya marahaya marka aniga mandheer ayaan joogay meel raamo la dhahaa waxaan arkay hataa dadka yacni baybabka inay iyaku soo gadanayaan arrintan la yaaba waxay noqotay decembadi inay dadka ba- ba- lebarka iyuka iska bixina oo shaqaalihii dowladda ay lebar siinayaan jabkooda ay ka siinayaan baybabka biyaha loo xiri lahay iyukaa soo gadanaya marka niyow waxaan waa wax oo orchestrated yacni waa wax laga shaqeey marka dadka ayaa la rabaa inay xaquuqdooda ku kacaan xaquuqdan sharcigaana sii reer mandheera saas u tihiin daraad biyaasyaasha marka maxkamadda la dhigay maxkamadda doqon maaha maxkamadda shareecda waa fahansan tahay waay joojisay arrimihii sii basariga loola fakaday waa la joojiyay arrimahan biyaha waa la geyn karaa ah marka waxaa ilaahay xugmay adinkoo gaarisa biyo agmaraya mandheera biyo agmaraya maantana magaalada waa laga gaajoosan yahay waa laga ooman yahay wixina waa devolve function shicibka ayaa la rabaa xaq waxaan lama siinin ninka governaga la dhaha waxaan governaga dowladda ma siinin governaga shicibka shicibka ay dowladda lacagtan siisay sharciga lacagtiyaad sii shicibka county governmentka waa maamulo maamulahan adinkaa soo doortay marka adinka dad sharcigan intaad fahmaynin dad liitan aad soo dooratiin dhibkan waa jirayn ilmahaan idinka dhaxla waa tahay aada waa maadsan tahay bal daqiiqado kooban ee noo harsan saaxiibada markaasi laba ilaa saddex dhegeysta ayaan kusoo gabagabeynaynaa saaxiib kale hadduu ku jiro qadka asiisid star f m hallow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة ربك مسألة عليا عبد الرحيم ما حد إلا شرط عليه سلام شكرا waanu kaa qaadnay
ربك حواي ورك عبد الشيء ربك في رسوا دسبرت كاريا أنا أقول لي جبرين بي waa tahay magacaaga inoo sheeg marka hore وحسن مدرة Mhm.
والله وحق جرس كهلها لكن دقن كمشي اون ذا جراوند كجري مركاد أركت وحتى ناس أوجاتها مركز أركود وحكوينها أوجانين بي Mm.
macnaha hadda midii maca- macnaha madaxweynaha adnahay oo kale ee dadkan siyaasadda ay fahmi karaan anaga naftayna waxaa waaye countiga naftiisa soomaalida ayaga hataa waxaa loo bandhigaa markay wax ay jiraan si ay wax u fahmin siyaasadda dadka la tusiya Mm.
misaal intaan kusiiya hadda maanta markii budgetka dhegey maxkamadda nin reemandheere oo macnaha wax fahmaya asbi budgetka dhammaan lagama soo qaadin laakiin sheekada waxaa laga soo qaaday basari waa meesha dadka wax laga tusin jiray Mhm.
marka wallaahi isku duduub waxaa waaye dadkii xaqooda fahmi laha ala fahansiin laha wayn salaama shukran arrintaas waa jirtaa xasan waa mahadsan yahay hadda embiyaasha waan ku sheegay embiyaasha fiire waxay ku mashquulsan yihiin basari basari in la bixiy sharcigana yani c d f meelaas ka gaari division of revenue conflicta ka jirta hadda ay sharciga uga- ma ismawaafaqayaan lacagahan c d f in la bixiya oo countiga lacagteeda ay shaqaysa maxkamadda saraa la gey maxkamadda saraa joojisay haddana mid kale midii cusubneed c d f twenty sixteen national government c d f waxay taallaa maxkamadda marka ummadday ayaa la rabaa meesha lagaa soo galaa weak pointiga waa ilmihii aa la dhahaa ilmihii ilmihi basari loo diiday maamayaara lisukana waa la habaartama lacagahan in layska xoojiyay c d f labaatan sana ay socotaa waxay wax u qabatina lama aqaan shan- five percent waa lacagta boqol waxaa la siiyaa boqol iyo soddon iyo todoba budgetka dhammaale kenya marka la aruuriyo lacagaha two point nine percent aa laga siiyaa ba- yacni laba dhibic sagaal ayaa la siiyaa allocationka afartan bilyan forty four bilyan meelahaas ay noqonay lacagayaa marka labaatan iyo laba boqol iyo sagaashan constituency ayaa kala goosata lacagtaas mid walba waxaa heli marka one hundred and thirty seven boqol soddon iyo todoba- Sanadkiiba.
ah sanadkiiba mandheera marka meeqaa la siiyaa todoba boqol oo milyan waa gaari waxaa waa lix constituency ku dhufa saddex boqol- boqol iyo soddon iyo todoba marka lacagayaanba noo muuqanin oy meel ay jiraan la aqaan weso fund mandheera waa la gey women ah, waxaa hadda naagaha loo dhibaa jirta oo la dhahaa national government affirmative action fund oo naagaha women rabta loo dhibay ummadda inay xaquuqdooda fahantaa fiican arrinta hadda maxkamadda in la aada maxkamadda waa constitutional redress waxaan sharcigaa ku sii maxkamadahana maanta sharciga yani ay u qaabilsan yihiin sharciga ninka ku xadgudbay ina maxkamadda lala aada mandheera bajetkeeda wajeer bajetkeeda gaarisa bajetkeeda intaa sharciga laga fiirinin hadda mandheera ayaa laga bixin c d f i mean i mean bazar allocation wajeer lagama bixin gaarisana lagama bixin Cons- ma tahay horta function oo county government la siiyo first schedule ma ku jirtaa education ahaan waa ugu jirtaa secondary inay ka bixiso c d f ma ku jirtaa haye ummadda waxay kuleeyihin abaaraan nahaysa marka ummadda waxaa looga faa'iidaysanaa oona lagu dhacaa suurtagalle waxaad arki doontaa waalidiin laba sano kabacdi oyna oo leh iskuulaha lacagta noo taalla oo nalaga raba deynta waxaa suurtagal inay soddon milyan tahay soddon kun tahay oo shalayna laga dhidhic baa laynka bixina marka wixii ma xadadna annaga dadka in laga hor imaada oo shacabka masaakiinta loo turo waa qabnaa in lacagtooda development loo geliyo biyo loo dhisa waa qabnaa laakiin inay c d f c d f iyo abaar la shasheega oo waxooda la dhunsadana ma qabno marka midda kale waxay dadku isku fahmi laayeen waxaa waa war waxaan inday countiga kugu tiragashay shicibka looga tiragalay shicibkana aad leeyahay war ha layska xoojiya policy paper ha ka soo baxda sharci ha ka soo baxa county government odayaala habartama laakiin mcyaasha habartamaani ma arkin mcyaasha countiga mandera inay isu imaadeen waxba kama dhiin arrintaas kulley sharci ahaan ay og yihiin laakiin odayaala lasoo arurna marka sheekada in oday laga bixiya waxaan waa wax sharciyeysan berri way naga noqon kartaa hadda c d f hadallo badanaa ka taagan inday hataa soo noqota waxaa laleeyahay ha lagu kala qaata sida loo kala word badan yahay ha lagu kala qaata sida loo kala dad badan yahay sheekadaas ayaa kenya maanta ka socota berri waxaad arki doontaa si devolution oo labaatan sano gaarin inay la dhahaa aan ku kala goosano flatrit afartan iyo toddoba county soo maaha saddex boqol iyo kon siddeetan bilyan divide divide ha la dhahaa mid walba lix bilyan haddana mandheera rikarentegeeda todoba bilyan ka badan marka dadka inaa yacni sharciga waxaan sharcigaa bixi governaga maanta mandheera dhex jooga iyo dowladdaas iyo baarlamaankaas sharciga ayaa bixi sharciga wixii lainkugu keena war ha ka keenina hoosna ha loo fiiriya dadkan waana siyaasada laba indha ku fiiriya ani waanadaydi waxa waa laba indha ha lagu fiiriya afarna ha looga fog jognaada afar indha oo kalena hoos ha loogu fiiriya waa tahay aad baan maadsantahay shukran umahadsan yahay caamir maxamed oo markaasi barnaamijka martiino uu ahaa sidoo kale arrimaha canshuuraha gobolka waqooyi beri waxyaabaa markaasi xaqiiqda ka taagan dalka aanu ka hadlaynay anigoo musaa ismaaciil aa barnaamijka idiin daadihinayay yuusuf bakad ee farsameynaya waan idinkiimaad celinaya inaad markaasina dhegeysataan iyo weliba inaad barnaamijka qayb ka soo noqotaan